kitaabkii saddexaad ee muuse ee la yidhaahdo laawiyiintii laawiyiintii cutubka koowaad rabbigu wuxuu muuse uga yeedhay teendhadii shirka oo intuu la hadlay ayuu ku yidhi reer banu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa markii nin idinka mid ahu uu rabbiga qurbaan u bixinayo qurbaankiinna waxaad ka bixisaan xoolaha kuwaasoo ah lo'da iyo idaha oo haddii qurbaankiisu yahay qurbaan la gubo oo lo' ah waa inuu bixiyaa neef lab oo aan iin lahayn oo waa inuu ku bixiyaa teendhada shirka iriddeeda si isaga rabbiga hortiisa loogu aqbalo oo waa inuu gacanta saaraa madaxa neefka qurbaanka la gubayo oo waxaa loo aqbali doonaa inuu isagoo u ahaado kafaara gud oo dibiga waa inuu rabbiga hortiisa ku gowraco oo wiilasha haaruun oo wadaaddada ahu waa inay dhiigga keenaan oo ay dhiigga ku dul rusheeyaan hareeraha meesha allabariga ee teendhada shirka horteeda taal oo neefka qurbaanka la gubayo waa inuu haragga ka bixiyaa oo haddana waa inuu xubin xubin u googooyaa oo wiilasha haaruun oo wadaaddada ahu waa inay meesha allabariga dab ku shubaan oo haddana waa inay qoryo ku dul hagaajiyaan dabka oo markaas wiilasha haaruun oo wadaaddada ahu xubnaha iyo madaxa iyo baruurta ha ku dul hagaajiyeen qoryaha dabka meesha allabariga saaran laakiinse neefka uurku jirtiisa iyo addimadiisa biyaha ku maydho oo wadaadku meesha allabariga dusheeda dhammaantiis ha ugu gubo qurbaan la gubo oo ah qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon u ah oo haddii qurbaankiisu yahay neef adhi ah ha ahaado wan ama orgi oo qurbaan la gubo loo keenay ha bixiya neef lab oo aan iil lahayn oo neefka waa inuu rabbiga ku horgowraco meesha allabariga dhinaceeda waqooyi oo wiilasha haaruun oo wadaaddada ahu dhiiggiisa ha ku dul rusheeyeen hareeraha meesha allabariga oo haddana isagu xubinxubin ha u kala googooyo oo madaxiisa iyo baruurtiisa oo markaas wadaadku waa inuu ku dul hagaajiyo qoryaha dabka meesha allabariga saaran laakiinse neefka uurkujirtiisu iyo addimadiisa biyo ha ku maydho oo wadaadku dhammaantiis ha bixiyo oo meesha allabariga dusheeda ha ku gubo waayo waa qurbaan la gubo oo ah qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon u ah oo haddii qurbaankiisa uu rabbiga u bixinayo uu yahay haad qurbaan la gubo ah markaas qurbaankiisa ha u bixiyo qooley ama xamaam yaryar wadaadku ha keeno meesha allabariga agteeda oo madaxa ha ka maroojiyo oo meesha allabariga dusheeda ha ku gubo oo dhiiggana ha lagaga miiro meesha allabariga agteeda oo waa inuu ka soo bixiyaa gulgullada iyo baalasheeda oo ha ku tuuro meesha allabariga dhinaceeda bari kaasoo ah meeshii dambaska oo garbaha ha ka jooxa laakiin yuusan kala dilaacinin dhammaanteed oo wadaadku ha ku dulgubo qoryaha dabka meesha allabariga saaran waayo waa qurbaan la gubo oo ah qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon u ah laawiyiintii cutubka labaad oo markii qof qurbaan haluun ah rabbiga u bixinayo qurbaankiisu ha ahaado bur oo waa inuu saliid ku shubaa oo fooxna saaraa oo isagu ha u keeno wadaaddada wiilasha haaruun ah oo cantoobo muggeed ha ka qaato burka iyo saliidda iyo fooxa oo dhan oo wadaadku xusuus ahaan meesha allabariga dusheeda ha ugu gubo waayo waa qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon u ah oo wixii qurbaanka hadhuudhka ah ka hadhana waxaa iska leh haaruun iyo wiilashiisa oo waa wax ugu wada quduusan qurbaannada rabbiga ee dab lagu sameeyo oo markaad bixinaysid qurbaan hadhuudh ah oo foorno lagu dubay ha ahaado moofo aan khamiir lahayn oo laga sameeyo bur saliid lagu daray ama canjaro aan khamiir lahayn oo saliiddu marsan tahay oo haddii qurbaankaagu yahay qurbaan hadhuudh ah oo digsi lagu dubay ha ahaado bur aan khamiir lahayn oo saliid lagu daray waa inaad cadcad u kala jejebisid oo aad saliid ku shubtid waayo waa qurbaan hadhuudh ah oo haddii qurbaankaagu yahay qurbaan hadhuudh ah oo bir daawe lagu dubay markaas ha laga sameeyo bursaliid lagu daray oo qurbaanka hadhuudhka ah oo waxyaalahaas laga sameeyey waa inaad rabbiga u keentaa oo waa in wadaadka loo dhiibaa oo isna meesha allabariga ha keeno oo wadaadku qurbaanka hadhuudhka ah waa inuu ka qaadaa intii xusuusta ahayd oo meesha allabariga dusheeda ha ku gubo waayo waa qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon u ah oo wixii qurbaanka hadhuudhka ah ka hadho waa in haaruun iyo wiilashiisu iska lahaadaan oo waa wax ugu wada quduusan qurbaannada rabbiga ee dab lagu sameeyo qurbaan hadhuudh ah oo aad rabbiga u bixinaysaan waa inaan khamiir lagu samayn waayo waa inaydaan khamiir iyo malab toona sidii qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo u gubin iyaga waa inaad rabbiga ugu bixisaan sidii qurbaan midhaha ugu horreeya ah laakiinse waa inaan meesha allabariga loogu dulgubin caraf udgoon aawadeed oo qurbaan kasta oo ah qurbaankaaga hadhuudhka ah waa in aad cusbaysaa oo waa inaadan innaba u oggolaan in cusbadii axdiga ilaahaaga ay ka maqnaato qurbaankaaga hadhuudhka ah qurbaannadaada oo dhan waa inaad cusbo la bixisaa oo haddaad rabbiga u bixinaysid qurbaan hadhuudh ah oo midhaha ugu horreeya ah qurbaankaaga hadhuudhka ah oo midhaha ugu horreeya ah waxaad u bixisaa sabuul qoyan oo la dubay oo la tumay oo waa inaad saliid ku shubtaa fooxna saartaa waayo taasu waa qurbaan hadhuudh ah oo wadaadku waa inuu gubaa intii xusuusta ahayd oo qaarkeed ha ahaato hadhuudhka tuman qaarkeedna ha ahaado saliiddeeda iyo fooxeeda oo dhan waayo taasu waa qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo laawiyiintii cutubka saddexaad oo haddii qurbaankiisu yahay allabari qurbaanno nabaaddiino ah oo uu lo'da ka bixinayo lab ama dhadig midduu yahayba waa inuu rabbiga hortiisa ku bixiyaa neef aan iin lahayn oo waa inuu gacanta saaraa madaxa neefka qurbaanka ah oo waa inuu ku agowracaa iridda teendhada shirka oo wiilasha haaruun oo wadaaddada ahu waa inay dhiigga ku dul rusheeyaan hareeraha meesha allabariga waa allabariga qurbaannada nabaadiinada ah waa inuu rabbiga qurbaan dab loogu sameeyo uga bixiyaa xaydha gudaha ku duuban iyo xaydha neefka uurkiisa ku jirta oo dhan iyo labada keliyood iyo xaydha dushooda ku taal oo xanjaadka u dhow iyo xuubka beerka ku dul yaal dhammaantood keliyaha ha la qaado oo wiilasha haaruun waa inay ku dul gubaan meesha allabariga iyo qurbaanka la gubayo oo kor saaran qoryaha dabka waayo taasu waa qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon u ah oo haddii qurbaankiisu yahay allabari qurbaanno nabaadiino ah oo uu adhiga ka bixinaya lab iyo dhidig miduu yahayba waa inuu bixiyaa neef aan in lahayn oo hadduu qurbaankiisa wan yar ku bixinayo rabbiga hortiisa ha ku bixiyo oo waa inuu gacanta saaraa madaxa neefka qurbaanka ah oo waa inuu teendhada shirka horteeda ku gowracaa oo wiilashii haaruun waa inay neefka dhiiggiisa ku dul rusheeyaan hareeraha meesha allabariga oo allabariga qurbaannada nabaaddiinnada ah waa inuu rabbiga qurbaan dab loogu sameeyo uga bixiyaa xaydhiisa iyo badhidiisa oo dhan taasoo uu ka gooyo meesha ay lafta dhabarka ka haysato iyo xaydha gudaha ku duuban iyo xaydha neefka uurkiisa ku jirta oo dhan iyo labada keliyood iyo xaydha dushooda ku taal oo xaanjaadka u dhow iyo xuubka beerka ku dul yaal dhammaantood keliyaha ha la qaado oo wadaadku ha ku dulguba meesha allabariga waayo waxaasu waa cuntadii qurbaanka rabbiga dabka loogu sameeyo oo haddii qurbaankiisu neef riyo ah yahayna rabbiga hortiisa ha ku bixiyo oo waa inuu gacanta saaraa madaxa neefka oo teendhada shirka horteeda waa inuu ku gowracaa oo wiilasha haaruun neefka dhiiggiisa waa inay ku dul rusheeyaan hareeraha meesha allabariga oo isagu ha bixiyo qurbaankiisii kaasoo ah qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo oo ah xaydha gudaha ku duuban iyo xaydha neefka uurkiisa ku jirta oo dhan iyo labada keliyood iyo xaydha ku dul taalla oo xanjaadka u dhow iyo xuubka beerka ku dul yaal dhammaantood keliyaha ha la qaado oo wadaadku ha ku dul gubo meesha allabariga waayo waxaasu waa cuntadii qurbaankii dabka loogu sameeya caraf udgoon xaydha oo dhan rabbigaa iska leh tan iyo ab ka ab waa inuu qaynuun joogto ah ku ahaada meel kastoo aad deggan tihiinba inaydaan cunin xaydh iyo dhiig midnaba laawiyiintii cutubka afaraad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo ku yidhi dadka reer banu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa haddii mid kama ugu dembaabo waxyaalihii rabbigu amray inaan la samayn oo uu sameeyo waxyaalahaas qaarkood iyo haddii wadaadka subkanu uu dembaabo oo uu sidaas dadka dembi ugu keeno markaas waa inuu dembigiisa uu dembaabay aawadiis rabbiga qurbaan dembi ugu bixiyaa dibi yar oo aan in lahayn oo dibiga waa inuu rabbiga ugu hor keenaa iridda teendhada oo waa inuu gacanta saaraa madaxa dibiga oo uu dibiga rabbiga hortiisa ku gowracaa oo wadaadka subkanu waa inuu dhiigga dibiga qaarkiis qaadaa oo uu teendhada shirka keenaa oo markaas wadaadku fartiisa dhiigga ha geliyo oo dhiigga toddoba jeer waa inuu rabbiga ugu horsaydhaa elxadhka meesha quduuska ah oo wadaadku waa inuu dhiigga qaarkiis mariyaa geesaha meesha allabariga ee fooxa oo rabbiga hortiisa taal oo teendhada shirka ku dhex taal oo dibiga dhiiggiisa oo dhanna waa inuu ku agshubaa salka meesha allabariga ee qurbaanka la gubo taasoo iridda teendhada shirka taal oo dibiga qurbaanka dembiga loo bixinayo xaydhiisa oo dhan waa inuu ka bixiyaa waana xaydha gudaha ku duuban iyo xaydha neefka uurkiisa ku jirta oo dhan iyo labada keliyood iyo xaydha ku dultaal oo xaanjaadka u dhow iyo xuubka beerka ku dul yaal dhammaantood keliyaha ha la qaado sida dibiga allabariga qurbaannada nabaaddiinnada ah looga qaado oo kale oo wadaadku ha ku dulgubo meesha allabariga ee qurbaanka la gubo oo dibiga haraggiisa iyo hilibkiisa oo dhan iyo madaxiisa iyo addimadiisa iyo uurku jirtiisa iyo uuskiisa iyo xataa dibiga oo dhan waa inuu xerada dibadda uga bixiyaa oo u geeyaa meel daahirsan taasoo ah meesha dambaska lagu soo daadiyo oo intuu qoryo saaro waa inuu dab ku gubaa meesha dambaska lagu soo daadiyo waa in lagu gubaa oo ururka reer banu israa'iil oo dhammo hadduu qaldamo oo ay waxaasu indhaha shirka ka qarsoon yihiin oo ay sameeyaan wax ka mid ah waxyaalihii uu rabbigu amray inaan la samayn oo ay saas eed ku leeyihiin dembigii ay dembaabeen markii la ogaado shirku waa inuu dibi yar qurbaan dembi u bixiyaa oo uu debiga keenaa teendhada shirka horteeda oo odayaasha ururku waa inay rabbiga hortiisa gacmahooda ku saaraan madaxa dibiga oo dibiga rabbiga hortiisa haluu gowraco oo wadaadka subkaran waa inuu dibiga dhiiggiisa keenaa teendhada shirka oo markaas wadaadku fartiisa dhiigga ha geliyo oo toddoba jeer waa inuu rabbiga ugu horsaydhaa elxadhka oo isagu waa inuu dhiigga qaarkiis mariyaa geesaha meesha allabariga oo rabbiga hortiisa taal oo teendhada shirka ku dhex taal oo dibiga dhiiggiisa oo dhanna waa inuu ku agshubaa salka meesha allabariga ee qurbaanka la guba taasoo iridda teendhada shirka taal oo dibiga xaydhiisa oo dhanna waa inuu ka bixiyaa oo meesha allabariga ku dulgubaa oo dibiga ha ku sameeyo siduu ku sameeyey dibigii qurbaanka dembiga oo kale oo kana sidaas oo kale ha ku sameeyo oo wadaadku iyaga kafaara gud ha u sameeyo oo iyana waa la cafiyi doonaa oo dibiga waa inuu xalada dibadda uga bixiyaa oo u gubaa siduu dibigii hore u gubay oo kale waayo kaasuu wuxuu shirka u yahay qurbaanka dembiga markii qof madax ahu dembaabo oo uu kama u sameeyo mid ka mid ah waxyaalihii rabbiga ilaahiisa ahu uu amray inaan la samayn oo uu saas eed ku leeyahay haddii la ogeysiiyo dembigiisii u dembaabay waa inuu qurbaankiisa aawadiis u keenaa neef riyo ah waana inuu ahaadaa mid lab oo aan in lahayn oo waa inuu gacanta saaraa madaxa orgiga oo uu ku gowracaa meesha lagu gowraco qurbaanka la gubo oo rabbiga hortiisa ah waayo kaasu waa qurbaan dembi oo wadaadku waa inuu dhiigga qaarkiis ku qaadaa fartiisa oo uu maryaa geesaha meesha allabariga qurbaanka la gubo oo dhiiggana waa inuu ku agshubaa salka meesha allabariga qurbaanka la gubo oo xaydhiisa oo dhanna waa inuu ku dulgubaa meesha allabariga sidii xaydhii allabariga qurbaannada nabaadiinada ah oo kale oo wadaadku waa inuu kafaara gud u sameeyaa dembigiisii oo isna waa la cafiyi doonaa oo dadka dhulka mid ka mid ah haddii uu kama u dembaabo oo uu sameeyo wax ka mid a waxyaalihii uu rabbigu amray inaan la samayn oo uu saas eed ku leeyahay haddii la ogeysiiyo dembigiisii uu dembaabay waa inuu qurbaankiisa aawadiis u keenaa neef riyo ah waana inuu ahaadaa mid dhadig oo aan in lahayn dembigiisii uu dembaabay aawadiis oo waa inuu gacanta saaraa madaxa neefka ah qurbaanka dembiga oo waa inuu neefka ah qurbaanka dembiga ku gowraca meesha lagu gowraco qurbaanka la gubo oo wadaadku waa inuu dhiigga qaarkiis fartiisa ku qaadaa oo u mariyaa geesaha meesha allabariga qurbaanka la gubo oo dhiigga oo dhanna waa inuu ku ag shubaa salka meesha allabariga oo xaydhiisa oo dhanna waa in laga bixiyaa sidii xaydha looga bixiyo allabarigii qurbaannada nabaadiinada ah oo wadaadku waa inuu meesha allabariga ku dulgubaa si ay rabbiga ugu ahaato caraf udgoon oo wadaadku waa inuu isaga kafaara gud u sameeyaa oo isna waa la cafiyi doonaa oo hadduu neef ido yar ah u keeno qurbaanka dembigana waa inuu neef dhadig oo aan in lahayn keenaa oo waa inuu gacanta saaraa madaxa neefka qurbaanka dembiga ah oo waa inuu qurbaanka dembiga ugu gowracaa meesha lagu gowraco qurbaanka la gubo oo wadaadku waa inuu qurbaanka dembiga dhiiggiisa qaarkiis fartiisa ku qaadaa oo u mariyaa geesaha meesha allabariga qurbaanka la gubo lagu baxsho oo dhiigga oo dhanna waa inuu ku agshubaa salka meesha allabariga oo xaydhiisa oo dhanna waa inuu ka bixiyaa sidii xaydhii laga qaado wanka yara oo ahaa allabarigii qurbaannada nabaadiinada ah oo wadaadku waa inuu ku dulgubaa meesha allabariga sidii qurbaannadii rabbiga dabka loogu sameeyo oo wadaadku waa inuu kafaara gud u sameeyaa dembigiisii uu dembaabay oo isna waa la cafiyi doonaa laawiyiintii cutubka shanaad haddii qof ku dembaabo cod dhaar ah oo uu maqlay ee uu isagu mare ka yahay hadduu arkay iyo hadduu gartayba hadduusan sheegin waa inuu dembigiisa qaataa ama haddii qof taabto wax nijaas ah hadduu yahay bahal nijaas ah bakhtigiis ama neef xoolo ah oo nijaas ah bakhtigiis ama waxyaalo gurguurta oo nijaas ah bakhtigood haddii taasu ay isaga ka qarsoon tahay oo uu saas ku nijaasoobo markaas isagu wuxuu ahaan doonaa mid eed leh ama hadduu taabto qof nijaastiis nijaasta uu ku nijaasoobay wax kastoo ay tahayba haddii taasu ay isaga ka qarsoon tahay markuu ogaado wuxuu ahaan doonaa mid eed leh ama haddii mid uu bishimihiisa degdeg ugaga dhaarto inuu samaynayo xumaan ama samaan wax kasta ha ahaadeena wixii qof degdeg ugu dhaarto hadday waxaasu isaga ka qarsoon yihiin markuu waxaas ogaado wuxuu ahaan doonaa mid waxyaalahan midkood eed ku leh oo markuu ahaado mid waxyaalahan midkood eed ku leh waa inuu qirtaa wixii uu ku dembaabay oo markaas waa inuu dembigii u dembaabay aawadiis rabbiga ugu keenaa qurbaankii xadgudubkiisa waa inuu adhiga ka soo qabto neef dhadig ah oo ah nayl ama waxar oo qurbaan dembi ah oo wadaadku waa inuu kafaare gud uga sameeyaa dembigiisii oo haddii lacagtiisu ayan ugu filnayn inuu neef baraar ah keeno markaas dembigii uu dembaabay aawadiis waa inuu qurbaankii xadgudubkiisa rabbiga ugu keenaa laba qooley ama laba xamaam oo yaryar oo mid qurbaan dembi ha ka dhigo midda kalena qurbaan la gubo iyaga waa inuu wadaadka u keenaa oo isna marka hore ha bixiyo tan qurbaanka dembiga ah oo madaxa ha ka maroojiyo laakiinse waa inuusan kala dillaacin oo qurbaanka dembiga dhiiggiisa qaarkiis waa inuu ku rusheeyaa meesha allabariga dhinaceeda oo dhiigga intiisa kalena ha lagaga miiro salka meesha allabariga waayo taasu waa qurbaan dembi oo tan labaadna waa inuu qurbaan la gubo ugu bixiyo si qaynuunka waafaqsan oo wadaadku waa inuu kafaara guud u sameeyaa dembigiisii uu dembaabay oo isna waa la cafiyi doonaa laakiinse haddii lacagtiisu ayaan ugu filnayn laba qooley amase laba xamaam oo yaryar markaas wixii uu ku dembaabay aawadood qurbaankiisa ha u keeno eefaah toban meelood loo dhigay meeshiis oo bur ah kaasoo qurbaan dembi ah oo waa inuusan saliid ku shubin waana inuusan waxba foox saarin waayo waa qurbaan dembi oo waa inuu wadaadka u keenaa oo wadaadkuna waa inuu cantoobo muggeed uga qaataa xusuus oo meesha allabariga ha ku dulgubo sidii qurbaanada rabbiga dabka loogu sameeyo waayo waa qurbaan dembi oo wadaadku waa inuu kafaare gud u sameeyaa dembigiisii uu ku dembaabay wax kasta oo waxyaalahan ka mid ah oo isna waa la cafiyi doonaa oo inta kalena waxaa iskale wadaadka sidii qurbaankii hadhuudhka markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi haddii qof xadgudbo oo uu si kama ah ugu dembaabo rabbiga waxyaalihiisa quduuska ah markaas waa inuu rabbiga u keenaa qurbaankii xadgudubkiisii aawadiis kaasoo ah wan aan in lahayn oo idaha laga soo bixiyey oo aad ku qiimaysay lacag intuu shaqal yahay iyadoo lagu miisaamay shaqalka meesha quduuska ah oo kaas qurbaan xadgudub ha u bixiyo oo alaabtii quduuska ahayd oo uu ku dembaabay waa inuu magdhabaa oo weliba iyadoo shan meelood loo dhigay meesheed waa inuu ku daraa oo waa inuu wadaadka u dhiibaa oo wadaadkuna waa inuu isaga kafaaragud uga dhigaa wankii ahaa qurbaanka xadgudubka oo isna waa la cafiyi doonaa oo haddii qof dembaabo oo uu sameeyo wax ka mid ah waxyaalihii uu rabbigu amray inaan la samayn inkastoo uusan ogayn weli eed buu leeyahay oo waa inuu dembigiisa qaataa oo isagu waa inuu ilaha ka soo bixiyaa wan aan in lahayn oo aad adigu qiimaysay oo waa inuu wadaadka ugu dhiibaa qurbaanka xadgudub oo wadaadkuna waa inuu kafaaragud u sameeyaa wixii uu kaba ugu qaldamay isagoo aan ogayn oo isna waa la cafiyi doonaa waa qurbaan xadgudub maxaa yeelay sida xaqiiqada ah isagu rabbiga hortiisa aad buu ku leeyahay laawiyiintii cutubka lixaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi haddii qof dembaabo oo uu rabbiga ku xadgudbo oo uu si aan daacad ahayn deriskiisa kula macaamiloodo wax ku saabsan carbuun ama rahmad ama dhacid amase hadduu deriskiisa dulmo amase hadduu helo wax lumay oo uu wax qarsado oo uu been ku dhaarto haddii waxyaalahaas midkood sameeyo oo uu saas ku dembaabo markaas hadduu dembaabay oo uu eedaysan yahay waa inuu soo celiyaa wixii uu dhacay ama wixii uu dulmi ku qaatay ama carbuunkii isaga loo dhiibtay ama wixii lumay oo uu helay amase wixii uu beenta ugu dhaartay waa inuu celiyaa iyagoo kaamil ah oo weliba waa inuu ku daraa iyada oo shan meelood loo dhigay meesheed oo waa inuu siiyaa kii waxaas lahaa maalintii la ogaado inuu isagu eedaysan yahay oo isagu qurbaanka xadgudubkiisa aawadiis waa inuu rabbiga ugu keenaa wan aan in lahayn oo uu idaha ka soo bixiyey ee aad qiimaysay oo qurbaan xadgudub aawadiis wadaadka ha ugu keeno oo wadaadkuna waa inuu isaga kafaaragud ugu sameeyaa rabbiga hortiisa oo isna waa laga cafiyi doonaa wixii uu sameeyey oo uu ku eedaysan yahay oo dhanba markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi haaruun iyo wiilashiisa amar oo waxaad ku tidhaahdaa kanu waa sharciga qurbaanka la gubo ku saabsan qurbaanka la gubo waa inuu habeenkii oo dhan saarnaadaa qoryaha meesha allabariga saaran tan iyo ilaa waagu ka baryo oo dabka meesha allabarigana waa in laga sii ololiyaa oo wadaadkuna waa inuu xidhaa dharkiisa wanaagsan oo sirwaalkiisa marada wanaagsan laga sameeyeyna waa inuu gashadaa waa inuu qaadaa dambaska qurbaanka la gubayey oo dabku meesha allabariga dusheeda ku baaba'saday oo waa inuu meesha allabariga ku agshubaa oo markaas waa inuu dharkiisii iska furaa oo uu dhar kala xidhaa oo dambaska waa inuu meel daahirsan oo xerada dibaddeeda ah u qaadaa oo dabka meesha allabarigana waa in had iyo goor la sii ololiyaa waa inuusan marna demin oo wadaadku waa inuu subax kasta qoryo saaraa oo uu qurbaanka la gubana ku dul hagaajiyaa oo xaydha qurbaanka nabaadiinadana waa inuu ku dul gubaa oo dab joogto ah waa in meesha allabariga dusheeda laga sii ololiyaa had iyo goorba oo waa inuusan marna demin oo kanuna waa sharciga qurbaanka hadhuudhka ku saabsan wiilashii haaruun waa inay ku horbixiyaan meesha allabariga ee rabbiga hortiisa ah oo isagu waa inuu cantoobadiisa muggeed ka qaadaa burka wanaagsan ee qurbaanka hadhuudhka ah iyo saliiddiisa iyo kulli fooxa saaran qurbaanka hadhuudhka oo dhan oo waa inuu meesha allabariga ugu dulgubaa caraf udgoon ee xusuus u ah rabbiga oo waxay qurbaankaas ka hadhayna haaruun iyo wiilashiisu ha cuneen iyadoo aan qamiir lahayn waa in meel quduus ah lagu cunaa oo iyagu waa inay ku cunaan barxadda teendhada shirka waa inaan qamiir lagu dubin anigu taas waxaan iyaga u siiyey qaybtoodii ay ka heli lahaayeen qurbaannadayda dabka lagu sameeyo iyadu waa ugu quduusan tahay oo waa sidii qurbaankii dembiga iyo sidii qurbaankii xadgudubka oo qof kasta oo lab ah oo reer haarun ka mid ahu waa inuu wax ka cunaa oo tan iyo ab ka ab intaasa looga amray qurbaannada rabbiga oo dabka lagu sameeyo oo ku alla kii taabtaana quduus buu ahaan doonaa markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi kanu waa qurbaanka haaruun iyo wiilashiisu ay rabbiga u bixin doonaan maalintii isaga la subko waana eefaah bur ah oo toban meelood loo dhigay meeshiis oo ah qurbaan haruun oo joogta ah oo intaas barhkeed subaxdii ha la bixiyo barhka kalena fiidkii ha la bixiyo oo waa in lagu sameeyo digsi oo saliid lagu sameeyo oo markii la isku qooshay waa inaad gudaha soo gelisaa xabbad xabbad la dubay waa inaad u bixisaa qurbaanka hadhuudhka oo rabbiga caraf udgoon u ah oo waxaa bixin doona wadaadka subkan oo reer haaruun oo isaga meeshiisa joogi doono oo qaynuun weligiis ah waa in dhammaan rabbiga loogu gubaa oo qurbaan kasta oo haluudh ah oo wadaadku bixiyoba waa in dhammaantiis la wada gubaa oo waa inaan la cunin markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi la hadal haaruun iyo wiilashiisa oo waxaad ku tidhaahdaa kanu waa sharciga ku saabsan qurbaanka dembiga meesha qurbaanka la gubo lagu gowraco waa in qurbaanka dembigana lagu gowracaa rabbiga hortiisa waayo kaasu waa kan ugu wada quduusan oo wadaadka dembiga aawadiis u baxayaa waa inuu cunaa waana in lagu cunaa meel quduus ah oo ah barxadda teendhada shirka oo wax alla waxay hilibkiisa taabtaana quduus bay ahaan doonaan oo dhiiggiisana haddii dhar lagu saydho wixii uu kaga saydhmay waa in aad ku maydhaa meel quduus ah laakiinse weelka dhoobada ah oo lagu kariyey waa in la burburiyaa oo haddii weel naxaas ah lagu kariyaana waa in la xaquuqaa oo biyo lagu dhaqaa oo wadaaddada intooda laboodka ah oo dhammu waa inay wax ka cunaan waayo waa kan ugu wada quduusan oo qurbaankii dembiga oo dhiiggiisa la soo geliyo teendhada shirka si meesha quduuska ah kafaara guud loogu sameeyo innaba waa inaan la cunin waase in dab lagu gubaa laawiyiintii cutubka toddobaad oo kanuna waa sharciga ku saabsan qurbaanka xadgudubka kaasu waa kan ugu wada quduusan meesha qurbaanka la gubo lagu gowraco waa in qurbaanka xadgudubkana lagu gowracaa oo dhiiggiisana waa inuu ku dul rusheeyaa hareeraha meesha allabariga oo isagu waa inuu bixiyaa baruurta taasoo ah badhida iyo xaydha gudaha ku duuban iyo labada keliyood iyo xaydha ku dultaal oo xanjaadka u dhow iyo xuubka beerka ku dul yaal waa inuu keliyaha la qaadaa oo wadaadku waa inuu meesha allabariga ugu dulgubaa qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo waayo kaasu waa qurbaankii xadgudubka oo wadaaddada intooda laboodka oo dhammu waa inay wax ka cunaan oo waa in lagu cunaa meel quduusa waayo kaasu waa kan ugu wada quduusan oo qurbaanka xadgudubku waa sidii qurbaanka dembiga oo kale oo iyagu isku sharci ayay leeyihiin oo wadaadkii kafaara gudka ku sameeyaa ha lahaado oo wadaadkii qof qurbaan la gubo u bixiya ha iska qaata haragga qurbaanka la gubo oo uu bixiyey oo qurbaan kasta oo hanuun ah oo foorno lagu dubo iyo wax alla wixii birdaawo ama digsi lagu sameeyo waxaa iskale wadaadka bixiya oo qurbaan kasta oo hanuun ah oo saliid lagu daray amase engeg ah waa inay wiilasha haaruun oo dhammu lahaadaan oo sidii mid u cuno kan kalena ha u cuno oo kanuna waa sharciga ku saabsan allabariga qurbaannada nabaaddiinada ah oo rabbiga loo bixiyo oo hadduu mahadnaqid aawadeed u bixinayo waa inuu allabariga mahadnaqidda la bixiyaa moofo aan qamiir lahayn oo saliid lagu daray iyo canjeero aan qamiir lahayn oo saliiddu marsan tahay iyo moofo saliid lagu daray oo bur la qooyey laga sameeyey kibis khamiir leh waa inuu la bixiyaa qurbaankiisa iyo allabariga qurbaannadiisa nabaaddiinada ah mahadnaqid aawadeed oo qurbaan kastana waa inuu ka bixiyaa xabbad ah qurbaanka sare loo qaado oo rabbiga loo bixiyo oo waxaa iska lahaanaya wadaadka saysaydhah dhiigga qurbaannada nabaaddiinada oo hilibka allabarigiisa qurbaannadiisa nabaaddiinada ah oo uu mahadnaqidda u bixiyo waa in dhammaantiis la cunaa maalinta uu qurbaankiisa bixiyo oo waa inuusan waxba ka gaadhsiin tan iyo subaxda dambe laakiinse haddii allabariga qurbaankiisu uu yahay nidar amase qurbaan uu ikhtiyaar u bixiyo waa in la cunaa maalinta u bixiya allabarigiisa oo wixii ka hadhana maalinta ku xigta ha la cuno laakiinse hilibka allabariga wixii ka hara oo maalinta saddexaad gaadha waa in dab lagu gubaa oo haddii hilibka allabarigiisa qurbaannada nabaaddiinada ah la cuno maalinta saddexaad markaas la aqbali maayo oo kii bixiyeyna loo xisaabi maayo laakiin taasu waxay ahaan doontaa karaahiyo oo qofkii cunaana isagaa dembigiisa qaadanaya oo hilibkii taabta wax nijaas ahna waa inaan la cunin waase in dab lagu gubaa oo hilibkana qof kasta oo daahir ahu waxa ka cuno laakiinse hilibka allabariga qurbaannada nabaaddiinada ah oo rabbigu iska leeyahay qofkii cuno isagoo nijaastiisii ku taal waa in dadkiisii laga gooyaa oo qof hadduu taabto wax nijaaso ah hadday tahay qof nijaastiis ama bahal nijaas ah amase karaahiyo nijaas ah oo uu wax ka cuno hilibka allabariga qurbaannada nabaaddiinada ah oo rabbigu iska leeyahay qofkaas waa in dadkiisa laga gooyaa markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer binu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa idinku waa inaydan cunin baruur lo'aad ama mid idaad amase mid riyood oo neefkii iska dhinta baruurtiisa iyo neefkii dugaaggu bakhtiisto baruurtiisa toona waa inaydan sinaba u cunin laakiinse siyaalo kale waa loogu isticmaali karaa waayo qofkii cuna baruurtii neefka dadku u bixiyo qurbaan dab loogu sameeyo rabbiga qofka kaas cuna waa in dadkiisa laga gooyaa oo waa inaydan degmooyinkiinna oo dhan ku dhex cunin dhiig cayn kasta ha ahaadee hadduu yahay mid haad ama mid xayawaantoona ku kasta ha ahaadee qofkii dhiig cuna waa in dadkiisa laga gooyaa markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer binu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa kii rabbiga u bixiyaa allabarigiisa qurbaannada nabaaddiinada ah waa inuu rabbiga qurbaankiisa uga keenaa allabariga qurbaannadiisa nabaaddiinada ah waa inuu gacmihiisa ku keenaa qurbaannada rabbiga oo dabka lagu sameeyo waa inuu keenaa baruurta iyo sakaarka in sakaarka rabbiga hortiisa lagu ruxruxo sidii qurbaanka la ruxruxo oo wadaadku waa inuu baruurta ku dulgubaa meesha allabariga laakiinse sakaarka waxaa iska leh haaruun iyo wiilashiisa oo allabariga ah qurbaanadiinna nabaadiinnada waxaad ka soo bixisaan bowdada midig oo waa inaad wadaadka siisaan ha ahaatee qurbaan sare loo qaado kii reer haaruun ka mid ah oo bixiya dhiigga qurbaannada nabaaddiinnada iyo baruurta ayaa qayb ahaan u leh bowdada midig waayo anigu reer banu israa'iil ayaan allabariga ah qurbaanadooda nabaaddiinnada kala baxay sakaarka la ruxruxo iyo bowdada sare loo qaado oo waxaan reer banu israa'iil amar kaga siiyey wadaadka haaruun iyo wiilashiisa weligoodba taasu waa qaybtii subkidda oo haaruun iyo qaybtii subkidda oo wiilashiisa oo la kala baxayo qurbaannada rabbiga oo dabka lagu sameeyo maalintii iyaga loo keenay rabbiga inay isaga uga adeegaan jagada wadaadnimada kuwaasoo maalintii la subkay uu rabbigu amray in reer banu israa'iil iyaga siiyaan oo taasna ab ka ab baa loo amray haddaba kan waa sharciga ku saabsan qurbaanka la gubo iyo qurbaanka hadhuudhka iyo qurbaanka dembiga iyo qurbaanka xadgudubka iyo kan quduuska dhigidda iyo kan allabariga qurbaanada nabaadiinada ah ee uu rabbigu muuse kaga amray buur siinaay maalintii uu reer binu israa'iil ku amray inay rabbiga u bixiyaan qurbaanadooda iyagoo jooga cidladii siinaay laawiyiintii cutubka siddeedaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi waxaad keentaa haaruun iyo wiilashiisa oo isaga la jira iyo dharka iyo saliidda lagu subkado iyo dibiga ah qurbaanka dembiga iyo labada wan iyo dembiisha ay kibista aan khamiirka lahaynu ku jirto oo ururka oo dhanna waxaad ku soo shirisaa iridda teennada shirka oo muusena waa yeelay wixii rabbigu isaga ku amray oo ururkiina waa lagu soo shiriyey iridda teennadii shirka kolkaasaa muuse ururkii oo dhan ku yidhi waxaanu waa waxa rabbigu amray in la sameeyo markaasaa muuse wuxuu soo kaxeeya haaruun iyo wiilashiisii oo biyuu iyagii ku maydhay oo wuxuu isagii u geliyey jubbaddii oo dhexdana wuxuu ugu xidhay dhaxidhka oo wuxuu u geliyey khamiiskii ee foodkiina wuu u geliyey oo dhexdana wuxuu ugu xidhay dhaxidhkii ee foodka oo daabaca lahaa oo kaasuu isagii ku xidhay oo haddana wuxuu isagii saaray laabgashigii oo laabgashigiina wuxuu geliyey uuriimkii iyo tuumiimkii oo madaxana wuxuu u saaray duub oo duubka dhankiisa horena wuxuu ku dhejiyey waslad khafiif ah oo dahab ah oo ah taajka quduuska ah sidii rabbigu muuse ku amray markaasaa muuse soo qaaday saliidda lagu subkado oo wuxuu ku subkay taambuuggii iyo waxyaalihii gudihiisa ku jiray oo dhan oo dhammaantoodna quduus wuu ka dhigay oo qaarkeedna wuxuu toddoba jeer ku saydhsaydhay meeshii allabariga oo wuxuu subkay meeshii allabariga iyo weelasheedii oo dhan iyo barkaddii weysada iyo salkeedii si uu dhammaantood quduus uga dhigo oo saliidda lagu subkado qaarkeedna wuxuu ku shubay haaruun madaxiisa oo isagii wuu subkay si uu quduus uga dhigo oo haddana muuse wuxuu soo kaxeeyey wiilashii haaruun oo wuxuu iyagii u geliyey jubbado wuxuuna ugu xidhay dhaxedho duubabna wuu u duubay sidii rabbigu muuse ku amray oo haddana wuxuu keenay debigii ahaa qurbaanka dembiga oo haaruun iyo wiilashiisiina gacmahooday madaxa ka saareen dibigii qurbaankii dembiga ahaa markaasuu dibigii gowracay oo muuse wuxuu soo qaaday dhiiggii oo farta ku mariyey geesihii meesha allabariga oo meesha allabarigana sidaasuu ku daahiriyey kolkaasuu dhiigga ku agshubay salkii meesha allabariga quduus buuna ka dhigay si uu kafaaragud ugu sameeyo oo wuxuu qaaday kulli xaydhii uurka ku jirtay oo dhan iyo xuubkii beerka ku dul yiil iyo labada keliyood iyo xaydhooda oo muuse intaasuu ku dul gubay meesha allabariga laakiinse dibigii iyo haraggiisii iyo hilibkiisii iyo uuskiisiiba wuxuu ku gubay meel xarada dibaddeeda ah sidii rabbigu muuse ku amray oo haddana wuxuu keenay wankii ahaa qurbaanka la gubo oo haaruun iyo wiilashiisiina gacmahooday madaxa ka saareen wankii oo isna wankii wuu gowracay markaasaa muuse dhiiggii ku dul rusheeyey hareeraha meesha allabariga oo wankii xubinxubin buu u kala googooyey markaasaa muuse wuxuu gubay madaxii iyo xubnihii iyo xaydhii oo isna uurkujirtii iyo addimadii ayuu biyo ku maydhay markaasaa muuse wankii oo dhan ku dul gubay meesha allabariga waayo kaasuu wuxuu ahaa qurbaan la gubo oo caraf udgoon loo bixiyo wuxuuna ahaa qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo sidii rabbigu muuse ku amray oo haddana wuxuu keenay wankii kale kaasoo ahaa wankii quduus ka dhegidda oo haaruun iyo wiilashiisiina gacmahooday madaxa saareen wankii markaasuu wankii gowracay oo muuse wuxuu soo qaaday dhiiggii oo wuxuu mariyey haaruun caaradda dhegtiisa midig iyo suulka gacantiisa midig iyo suulka cagtiisa midig oo haddana wuxuu keenay haaruun wiilashiisii kolkaasaa muuse dhiiggii mariyey caaradda dhegahooda midig iyo suulka gacantooda midig iyo suulka cagtooda midig oo muusena wuxuu dhiiggii ku dul rusheeyey hareeraha meesha allabariga markaasuu soo qaaday baruurtii iyo badhidii iyo xaydhii uurka ku jirtay oo dhan iyo xuubkii beerka ku yiil iyo labadii keliyood iyo xaydhoodii iyo bowdadii midig oo dembiishii ay kibista aan khamiirka lahaynu ku jirtay oo rabbiga hortiisa tiilna wuxuu ka soo bixiyey xabbad ah kibis aan khamiir lahayn iyo xabbad ah moofo saliid leh iyo xabbad canjeero ah oo wuxuu saaray baruurtii iyo bowdadii midig oo intaas oo dhan ayuu saaray haaruun gacantiisii iyo gacantii wiilashiisa oo sida qurbaanka la ruxruxo ayaa rabbiga hortiisa lagu ruxruxay kolkaasaa muuse gacmahoodii ka qaaday oo wuxuu qurbaankii la gubayey kula dulgubay meesha allabariga oo waxay ahaayeen quduuska dhigidda oo caraf udgoon loo bixiyo taasu waxay ahayd qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo kolkaasaa muuse qaaday sakaarkii oo rabbiga hortiisa ayuu ugu ruxruxay qurbaan la ruxruxo aawadiis oo kaasu wuxuu ahaa qaybtii muuse ku lahaa wankii quduuska dhigidda sidii rabbigu muuse ku amray markaasaa muuse qaaday saliiddii lagu subkado qaarkeed iyo dhiiggii meesha allabariga ku korgiilo oo wuxuu ku kor saysaydhay haaruun iyo dharkiisii iyo wiilashiisii iyo dharkii wiilashiisa oo wuxuu quduus ka dhigay haaruun iyo dharkiisii iyo wiilashiisii iyo dharkii wiilashiisaba markaasaa muuse haaruun iyo wiilashiisii ku yidhi hilibka waxaad ku ag karisaan iridda teendhada shirka oo halkaas ku cuna hilibka iyo kibista dembiisha quduuska dhigidda ku jirta sidaan u amray oo aan u idhi haaruun iyo wiilashiisu waa inay cunaan oo hilibka iyo kibista wixii ka hadhaana waa inaad dab ku gubtaan oo idinkuna waa inaydan ka baxan iridda teendhada shirka intii toddoba maalmood ah ilaa maalmaha quduus laydinka dhigay ay dhammaystirmaan waayo isagu wuxuu quduus idinka dhigayaa intii toddoba maalmood ah oo rabbigu wuxuu amray in la yeelo sida maantadan la yeelay in kafaaro gud laydiin sameeyo oo intii toddoba maalmood ah habeen iyo maalinba waa inaad ag joogtaan iridda teendhada shirka oo rabbiga amarkiisa xajiya yaydnaan dhimanine waayo sidaasaa laygu amray oo haaruun iyo wiilashiisiina way wada yeeleen waxyaalihii rabbigu amray oo uu gacanta muuse u soo dhiibay oo dhan laawiyiintii cutubka sagaalaad oo maalintii siddeedaad ayaa muuse u yeedhay haaruun iyo wiilashiisii iyo odayaashii reer banu israa'iil oo wuxuu haaruun ku yidhi waxaad keentaa dib yar oo ah qurbaan dembi iyo wan ah qurbaan la gubo oo aan innaba iin lahayn oo iyaga rabbiga hortiisa ka baxi oo reer banu israa'iilna la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa waxaad keentaan orgi ah qurbaan dembi iyo weyl iyo wan oo labadooduba gu jiraan oo aan inaba iin lahayn oo qurbaan la gubo ah oo dibi iyo wanna waxaad u keentaan qurbaano nabaaddiina in rabbiga hortiisa allabare ahaan loogu bixiyo iyo qurbaan hadhuudh ah oo saliid lagu daray waayo maanta ayaa rabbigu idiin muuqan doonaa oo iyana waxay teendhadii shirka horteeda keeneen wixii muuse amray markaasay dadkii ururkii oo dhammu soo dhowaadeen oo rabbiga hortiisa istaageen markaasaa muuse wuxuu yidhi waxaanu waa wixii rabbigu idinku amray inaad samaysaan oo waxaa idiin muuqan doona rabbiga ammaantiisa kolkaasaa muuse wuxuu haaruun ku yidhi meesha allabariga u dhowow oo waxaad bixisaa qurbaankaaga dembiga iyo qurbaankaaga la gubo oo nafsaddaada kafaara gud u samee iyo weliba dadka aawadiis oo waxaad bixisaa dadka qurbaankiisii oo iyaga kafaara gud ugu samee sidii rabbigu amray sidaas daraaddeed ayuu haaruun u soo dhowaaday meeshii allabariga oo wuxuu gowracay weylkii isaga nafsaddiisa u ahaa qurbaanka dembiga oo wiilashii haaruun ayaa isagii u keeneen dhiiggii oo isna fartiisii ayuu dhiiggii daray oo wuxuu mariyey geesihii meesha allabariga oo dhiigga intiisa kalena wuxuu ku ag shubay salkii meesha allabariga laakiinse xaydhii iyo kelyihii iyo xuubkii laga soo gooyey beerkii qurbaanka dembiga wuxuu ku dulgubay meesha allabariga sidii rabbigu muuse ku amray oo hidhibkii iyo haraggiina wuxuu ku gubay meel xerada dibaddeeda ah oo haddana wuxuu gowracay neefkii qurbaanka la gubo ahaa markaasaa wiilashii haaruun waxay isagii u keeneen dhiiggii oo isna wuxuu ku dul rusheeyey hareeraha meesha allabariga oo haddana waxay isagii u keeneen neefkii qurbaanka la gubo oo cadcad ah iyo madaxii neefka oo isna wuxuu ku dulgubay meesha allabariga markaasuu biyo ku maydhay urkujirtii iyo addimadii oo wuxuu ku dulgubay qurbaankii la gubayey oo meesha allabariga saarnaa oo haddana wuxuu keenay qurbaankii dadka oo wuxuu soo waday ridii dadka u ahayd qurbaankii dembiga wuuna gowracay oo u bixiyey dembi aawadiis siduu kan hore yeelay oo haddana wuxuu keenay neefkii qurbaankii la gubo ahaa oo si qaynuunka waafaqsan ayuu u bixiyey oo haddana wuxuu keenay qurbaankii haruurka markaasuu cantoobo muggeed ka qaaday oo ku dulgubay meesha allabariga kaasoo ka gooni ah qurbaankii la gubayey oo subaxnimada oo weliba wuxuu gowracay dibigii iyo wankii ahaa allabariga qurbaannada nabaaddiinada ah oo dadka aawadiis loo bixinayay oo markaasay wiilashii haaruun isagii u keeneen dhiiggii oo isna wuxuu ku dul rusheeyey hareeraha meesha allabariga markaasay keeneen baruurtii dibiga iyo tiiwanka iyo badhidii iyo xaydhii gudaha ku duubnayd iyo kelyihii iyo xuubkii beerka markaasay baruurtii saareen sakaaradii oo isna baruurtii wuu ku dulgubay meeshii allabariga kolkaasa haaruun rabbiga hortiisa qurbaan la ruxruxo ugu ruxruxay sakaaradii iyo bowdadii midig sidii muuse amray markaasaa haaruun gacmihiisii ku soo taagay dadka xaggiisii oo wuu u duceeyey iyagii markaasuu ka soo degtay bixintii uu bixinayey qurbaankii dembiga iyo qurbaankii la gubayey iyo qurbaannadii nabaaddiinada markaasay muuse iyo haaruun teendhadii shirka galeen oo haddana way ka soo baxeen oo dadkii u duceeyeen kolkaasaa ammaantii rabbigu dadkii oo dhan u muuqatay oo rabbiga hortiisa waxaa ka yimid dab oo meesha allabariga dusheedii ayuu ku baaba'saday qurbaankii la gubayey iyo baruurtii oo dadkii oo dhammuna markaay taas arkeen ayay qayliyeen oo wejigooda u dhaceen laawiyiintii cutubka tobnaad oo naadaab iyo abiihu oo ahaa wiilashii haaruun ayaa midkood walba qaatay idinkiisii oo dab bay ku rideen fooxna way dul saareen oo waxay rabbiga hortiisa ku bixiyeen dab qalaad oo uusan ku amrin oo dab baa rabbiga hortiisa ka yimid oo iyagii baaba'saday oo rabbiga hortiisa ayay ku dhinteen markaasaa muuse haaruun ku yidhi tan waa wixii rabbigu ka hadlay oo uu yidhi aniga waa in quduus laygaga dhex dhigaa kuwa ii soo dhowaada oo waa in laygu ammaanaa dadka oo dhan hortiisa oo haaruunna wuu iska aamusay markaasaa muuse u yeedhay mishaa'eel iyo ilsaafaan oo ahaa wiilashii cusii'eel kaasoo ahaa haaruun adeerkiis oo wuxuu ku yidhi soo dhowaada oo walaalihiin ka soo qaada meesha quduuska horteeda oo waxaad gaysaan xerada dibaddeeda sidaa daraaddeed way u dhowaadeen oo wayna qaadeen iyagoo jubbadahoodii gashan waxayna geeyeen xerada dibaddeedii sidii muuse yidhi markaasaa muuse ku yidhi haaruun iyo wiilashiisii ahaa elcaasaar iyo itamaar timaha madaxiinnu yaanay arbushnaan dharkiinnana hadirdilaacnina yaynan dhimanine si aan rabbigu ugu cadhon ururka oo dhan laakiinse walaalihiin ah reer banu israa'iil oo dhammu ha ka ooyeen gubashadii rabbigu huriyey oo idinku waa inaydan ka baxin iridda teennada shirka yaydnan dhimanine waayo waxaa korkiinna ku taal saliiddii subkidda oo rabbiga oo iyana waxay yeeleen si waafaqsan ereygii muuse markaasaa rabbigu haaruun la hadlay oo wuxuu ku yidhi ha cabbina khamri amase wax lagu sarqaamo adiga iyo wiilashaada kula jira toona markaad teennada shirka gashaan yaydnan dhimanne oo taasu weligiin iyo ab ka ab qaynuun bay idin ahaan doontaa oo waa inaad kala duwdaan waxa quduuska ah iyo waxa aan quduuska ahayn iyo waxa nijaasta ah iyo waxa daahirka ah iyo inaad reer banu israa'iil bartaan kulli qaynuunnadii rabbigu iyaga kula hadlay oo uu gacanta muuse ugu soo dhiibay oo dhan kolkaasaa muuse la hadlay haaruun iyo wiilashiisii hadhay oo ahaa elcaasaar iyo itamaar oo wuxuu ku yidhi qurbaanka hadhuudhka ah oo ka hadhay qurbaannadii rabbiga dabka loogu sameeyey qaata oo isagoo aan khamiir lahayn ku cuna meesha allabariga dhinaceeda waayo kaasu waa kan ugu wada quduusan oo waa inaad ku cuntaan meel quduusa maxaa yeelay waa intii adiga iyo wiilashaadaba looga amray qurbaannada rabbiga oo dabka lagu sameeyo waayo aniga sidaasaa laygu amray oo sakaarka la ruxruxo iyo bowdada sare loo qaado waa inaad meel daahirsan ku cuntaan adiga iyo wiilashaada iyo gabdhahaaga kula jiraaba waayo kuwaasu waa intii adiga iyo wiilashaada looga amray allabaryada qurbaannada nabaaddiinnada ah oo reer banu israa'iil ay bixiyaan oo iyagu bowdada sare loo qaado iyo sakaarka la ruxruxo waa inay la keenaan qurbaannada xaydha oo dabka lagu sameeyo in iyaga iyo rabbiga hortiisa lagu ruxruxo sidii qurbaanka la ruxruxo oo markaasay ahaan doonaan inta weligiin laydiin amray adiga iyo wiilashaadaba sidii rabbigu amray oo muuse aad buu u doondoonay ridii ahayd qurbaanka dembiga markaasuu ogaaday in la gubay kolkaasuu ku xanaaqay elcaasaar iyo iitamaar oo ahaa haaruun wiilashiisii hadhay oo wuxuu iyagii ku yidhi war maxaad qurbaanka dembiga ugu cuni weydeen meesha quduuska ah gudaheeda maxaa yeelay kaasu waa kan ugu wada quduusan oo isagu wuxuu kaas idin siiyey inaad qaaddaan xumaantii ururka oo aad iyaga rabbiga hortiisa kafaaragud ugu samaysaan bal eega orgiga dhiiggiisii lama soo gelin meesha quduuska ah gudaheeda sida xaqiiqada ah waxaa idiin ekayd inaad meesha quduuska ah gudaheeda ku cuntaan sidaan idinku amray markaasaa haaruun la hadlay muuse oo wuxuu ku yidhi baleeg maantadana ayay rabbiga hortiisa ku bixiyeen qurbaankoodii dembiga iyo qurbaankoodii la gubayey oo aniga waxaa igu dhacay wax sidan oo kale ah oo maanta haddaan cuno qurbaankii dembiga taasuu rabbiga hortiisa ma ku wanaagsanaan lahayd muusena markuu taas maqlay raalli buu ka noqday laawiyiintii cutubka kow iyo tobnaad markaasaa rabbigu la hadlay muuse iyo haaruun oo wuxuu ku yidhi reer banu israa'iil la hadla oo waxaad ku tidhaahdaan kuwanu waa waxyaalaha noolnool oo aad ka cunaysaan xayawaanka dhulka jooga oo dhan wax alla wixii xayawaan ah oo raafkoodu kala jeexan yahay oo qanjaafillo leeyahay oo calyanaqsiga raamsada waa inaad cuntaan habase yeeshee kuwan oo ka mid ah kuwa calyanaqsiga raamsado oo raafka jeexan leh waa inaydaan cunin kuwaasoo ah geela maxaa yeelay calyanaqsiga wuu raamsadaa laakiinse raafkiisu ma kala jeexna haddaba isagu waa idinka nijaas oo waladdana ha cunina maxaa yeelay iyadu calyanaqsiga way raamsataa laakiinse raafkeedu ma kala jeexna haddaba iyadu waa idinka nijaas oo bakaylahana ha cunina maxaa yeelay isagu calyanaqsiga wuu raamsadaa laakiinse raafkiisu ma kala jeexna haddaba isagu waa idinka nijaas oo doofaarkana ha cunina maxaa yeelay isaga raafkiisu waa kala jeexan yahay oo qanjaafilluu leeyahay laakiinse calyanaqsiga ma raamsada sidaa daraaddeed isagu waa idinka nijaas haddaba kuwaas hilibkooda waa inaydaan cunin oo bakhtigoodana waa inaydaan taaban maxaa yeelay iyagu waa idinka nijaas waxa biyaha ku dhex jiro oo dhan kuwan ka cuna wax alla wixii baalal iyo qolfo leh oo ku dhex jira biyaha iyo badaha iyo webiyada cuna laakiinse wax alla wixii aan baalal iyo qolfo lahayn oo ku dhex jira badaha iyo webiyada iyo waxa biyaha ku dhex jira dhaqdhaqaaqa oo dhan iyo kulli waxyaalaha noolnool oo biyaha ku dhex jiro oo dhammu waa idinka karaahiyo haddaba iyagu waa inay karaahiyo idinka ahaadaan idinku waa inaydaan hilibkooda cunin oo bakhtigoodana waa inuu karaahiyo idinka ahaadaa wax alla wixii biyaha ku dhex jira oo aan lahayn baalal iyo qolfo waa idinka karaahiyo oo haaddana waxaa idinka karaahiyo ah kuwan oo iyaga waa inaan la cunin waayo iyagu waa karaahiyo waana baqalyada iyo babbowga iyo saratoosiyaha iyo xuunshada iyo shimbirlaayaha iyo faragoysta caynkeeda iyo cayn kasta oo tuka ah iyo gorayada iyo abwadiga iyo shimbirbadeedda iyo cayn kasta oo haadka adag iyo guumaysta yar iyo xeebajoogta iyo guumaysta weyn iyo guumaysgaysalayda iyo cantalyaaga iyo gorgorka iyo xuurta iyo hadbiyoodda iyo caynteeda iyo ceelajoogjoogta iyo fiidmeerta oo wax baalan leh oo gurgurta oo afarta addinba ku socda dhammaantood waa idinka karaahayo laakiinse wax baalan leh oo gurgurta oo afarta addinba ku socda dhammaantood waxaad ka cuni kartaan kuwa addimada ku leh cagahooda ka kor oo dhulka ku kor boodbooda iyaga waxaad ka cuntaan kuwa caynkan ah oo ah ayaxa iyo caynkiisa iyo kabajaanka iyo caynkiisa iyo jiriqsiga iyo caynkiisa iyo koronkorada iyo caynkeeda laakiinse wax baala leh oo gurguurta oo afarta cagood lahu waa idinka karaahiyo oo kuwaas idinku waad ku nijaasoobaysaan oo ku alla kii bakhtigooda taabtaa nijaas buu ahaanayaa tan iyo fiidkii oo ku alla kii bakhtigooda wax ka qaadaa waa inuu dharkiisa maydhaa oo nijaas buu ahaanayaa tan iyo fiidkii xayawaan kasta oo raafkiisu kala jeexan yahay oo aan qanjaafilo lahayn ama aan calyanaqsiga raamsan waa idinka nijaas oo ku alla kii iyaga taabtaana wuu nijaasoobayaa oo xayawaanka afarta addinba ku socda wax alla wixii baabacooyinka ku socda waa idinka nijaas oo ku alla kii bakhtigooda taabtaa nijaas buu ahaanayaa tan iyo fiidkii oo kii bakhtigooda qaadaana waa inuu dharkiisa maydhaa oo tan iyo fiidkiina nijaas buu ahaanayaa waayo iyagu waa idinka nijaas oo waxa dhulka ku gurgurta oo dhan kuwanu waa kuwa idinka nijaas ah waana fadhanfadhka iyo jiirka iyo amuurka iyo caynkiisa oo dhan iyo ilweynta iyo maansalugalayda iyo qorotada iyo mulaca iyo jirjiroolaha oo waxa gurgurta oo dhan kuwaas waa kuwa idinka nijaas ah oo ku alla kii taabtaa markay dhintaan nijaas buu ahaan doonaa tan iyo fiidkii oo wax alla wixii ay ku dhacaan markay dhintaan nijaas bay ahaan doonaan hadday yihiin weel qori ah ama dhar ama harag ama joonyad weelkaasu wax kasta ha ahaadee haddii wax loogu isticmaalo waa in biyo la dhex geliyaa oo tan iyo fiidkiina nijaas buu ahaanayaa oo markaas dabadeedna daahir buu ahaanayaa oo weelkii dhoobo ah oo mid iyaga ka mid ahu gudihiisa ku dhaco wax alla wixii weelkaas gudihiisa ku jiraaba way nijaasoobi doonaan oo weelkiinna waa inaad jabisaan oo waxa la cuno oo ku jira oo biyo gaadhaanba way nijaasoobi doonaan oo weelka caynkaas ah waxa la cabbo oo ku jira oo dhammuna way nijaasoobi doonaan oo wax alla wixii wax bakhtigooda ahu ku dhacaanba way nijaasoobi doonaan hadday yihiin foorno ama sholad waa in la burburiyaa waayo iyagu waa nijaas waana inay nijaas idinka ahaadaan habase yeeshee il amase god ay biyo badanu ku jiraan daahir bay ahaanayaan laakiinse wixii bakhtigoodu taabtaa wayna jaashoobayaan oo wax bakhtigooda uhu hadday ku dhacaan abuur la abuurayo kaasu waa daahir laakiinse abuurka haddii biyo lagu shubo oo wax bakhtigooda ahu ay ku dhacaan markaas waa idinka nijaas oo xayawaanka aad cuni kartaan midkood hadduu dhinto kii bakhtigiisa taabtaa nijaasa buu ahaanayaa tan iyo fiidkii oo neefkaas bakhtigiisa qofkii cunaana waa inuu dharkiisa maydhaa oo isna nijaas buu ahaanayaa tan iyo fiidkii oo kii neefka bakhtigiisa qaadaana waa inuu dharkiisa maydhaa oo isna nijaas buu ahaanayaa tan iyo fiidkii oo wax kasta oo dhulka ku gurgurtaaba waa karaahiyo oo waa inaan la cunin wax alla wixii bogga ku socda iyo wax alla wixii afar addin ku socda amase wax alla wixii addimo badan leh kuwaas oo ah waxyaalaha dhulka ku gurguurta oo dhan waa inaydan cunin waayo iyagu waa karaahiyo idinku waa inaydan karaahiyo iskaga dhigin waxa dhulka ku gurguurta oo dhan oo waa inaydan iyaga isku nijaasayn si aydan iyaga ugu nijaasoobin waayo anigu waxaan ahay rabbiga ilaahiinna ah haddaba isdaahiriya oo quduus ahaada maxaa yeelay anigu quduus baan ahay oo waa inaydan isku nijaasayn cayn kasta oo ah waxa gurguurta oo dhulka ku kor dhaqdhaqaaqa waayo anigu waxaan ahay rabbigii dalkii masar idinka soo bixiyey inuu ilaah idiin ahaado haddaba sidaa daraaddeed waa inaad quduus ahaataan waayo amba quduus baan ahay haddaba intaasu waa sharciga ku saabsan xayawaanka iyo hadda iyo wax kasta oo nool oo biyaha ku dhex dhaqdhaqaaqa iyo wax kasta oo dhulka ku gurguurta si loo kala duwo waxa nijaasta ah iyo waxa daahirka ah iyo waxa nool oo la cuni karo iyo waxa nool ee aan la cuni karin laawiyiintii cutubka labaya tobnaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer banu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa haddii naagu ilmo uuraysato oo ay wiil dhasho markaas intii toddoba maalmood ah waa inay nijaas ahaataa oo waxay u nijaasoobaysaa siday nijaasta u ahayd maalmihii dhiiggeeda oo maalinta siddeedaadna wiilka buuryadiisa ha la gudo oo iyadu waa inay ku sii jirtaa dhiigga istaahirinteeda saddex iyo soddon maalmood oo kale oo waa inayan taaban wax quduus ah waana inayan meesha quduuska ah gelin ilaa maa maalmaha isdaahirinteedu ay dhammaystirmaan laakiinse hadday gabadh dhasho markaas intii laba toddobaad ah waa inay nijaas ahaataa sidii markay xagga dhiigga nijaas ka tahay oo waa inay ku sii jirtaa dhiigga isdaahirinteeda lix iyo lixdan maalmood oo kale oo markii maalmaha isdaahirinteedu ay dhammaystirmaan wiilkeeda aawadiisa ama gabadheeda aawadeed waa inay keentaa wan gu' jira oo qurbaan la gubo aawadiis loo bixiyo iyo xamaam yar ama qolley oo qurbaan dembe aawadiis loo bixiyo oo waa inay wadaadka ugu keentaa teendhada shirki iriddeeda oo isna qurbaankaas waa inuu ku bixiyaa rabbiga hortiisa oo waa inuu iyada kafaara gud u sameeyaa oo iyana dhiigbixiddeeda way ka daahirsanaan doontaa kan waa sharciga ku saabsan tii dhasha ama wiil ha ahaado ama gabadhe oo haddii lacagteedu ayan wan ugu filnaynna waa inay keentaa laba qolley ama laba xamaam oo yaryar oo midkood waa in loo bixiyaa qurbaan la gubo aawadiis kan kalena waa in loo bixiyaa qurbaan dembe aawadiis oo wadaadkuna waa inuu iyada kafaara gud u sameeyaa oo iyana daahir bay ahaan doontaa laawiyiintii cutubka saddex iyo tobnaad markaasaa rabbigu la hadlay muuse iyo haaruun oo wuxuu ku yidhi haddii qof jidhkiisa lagu arko barar ama qolof ama barar dhalaalaysa oo ay jidhkiisa ku noqoto cudurkii baraska markaas waa in loo keenaa wadaadka haaruun ah amase wiilashiisa wadaaddada ah midkood oo wadaadku waa inuu fiiriyaa cudurka jidhka ku yaal oo haddii meesha cudurka leh timaheedu ay caddaadeen oo cudurka muuqashadiisu ay dubka sare hoos u sii dhaafsiisan tahay markaas waa cudurkii baraska oo wadaadku waa inuu fiiriyaa oo yidhaahdaa ninkan waa nijaasaysan yahay laakiinse haddii barta dhalaalaysaa ay jidhka sare ka caddahay oo muuqashadeeduna ayan dubka sare hoos u sii dhaafsiisnayn oo meeshaas timaheeduna ayan caddaan markaas waa in wadaadku qofkaas cudurka qaba karantiilaa intii toddoba maalmood ah oo haddana wadaadku maalinta toddobaad waa inuu isaga fiiriyaa oo baleeg hadduu indhihiisa ku arko in cudurku joogsaday oo uusan dubka sare ku sii faafin markaas waa in wadaadku qofkaas sii karantiilaa toddoba maalmood oo kale oo haddana maalinta toddobaad waa in wadaadku fiiriyaa oo baleeg haddii cudurkii yaraaday oo uusan dubka sare ku sii faafin markaas wadaadku ha yidhaahdo ninkan waa daahir oo meeshu waa qolof keliya oo isna dharkiisa ha maydho oo daahir ha ahaado laakiinse qoloftu hadday jidhka ku sii faafto markii uu daahirintiisa aawadeed wadaadka isu tuso dabadeed waa inuu wadaadka mar kale istusaa oo wadaadku waa inuu firiyaa oo balleeg haddii qoloftu ay jidhka ku faafto markaas wadaadku waa inuu yidhaahdaa ninkan waa nijaasaysan yahay waayo kaas waa baras oo haddii nin cudurka baraska qabo waa in wadaadka loo keenaa oo wadaadku waa inuu fiiriyaa oo baleeg haddii dubka sare barar cadu ku yaal oo meeshaas timaheeduna ay caddaadeen oo barar kale haddii boog xun ku dhex taal kaasu waa baras gaboobay oo dubka jidhka ku dhex jira oo wadaadku kaas waa inuu yidhaahdaa ninkanu waa nijaasaysan yahay oo isaga waa inuusan kala tiilin waayo isagu waa nijaas oo haddii barasku dubka ku faafo oo uu barasku kan cudurka qabo dubkiisa oo dhanqaryo tan iyo madaxiisa ilaa iyo cagihiisa in alla intii wadaadka u muuqata markaas wadaadku waa inuu qofkaas fiiriyaa oo bal eg haddii barasku jidhkiisa oo dhan ku faafay markaas isagu kan cudurka qabaa waa inuu ku yidhaahdaa ninkanu waa daahir waayo isagu wuu wada caddaaday oo waa daahir laakiinse mar alla markii boog xummu isaga ka muuqato waa inuu nijaas ahaadaa oo wadaadku waa inuu boogtii xumayd fiiriyaa oo waa inuu yidhaahdaa ninkanu waa nijaasaysan yahay waayo boogta xumu waa nijaas oo waa baras oo boogta xumu hadday mar kale beddelanto oo caddaato markaas isagu waa inuu wadaadku u yimaadaa oo wadaadkuna waa inuu fiiriyaa oo baleeg haddii cudurkii caddaaday markaas wadaadku kan cudurka qabi jiray ha ku yidhaahdo waa daahir isagu waa daahir oo haddii jidhku ka soo bax ku leeyahay dubka sare oo uu bogsaday oo ka soo baxa meeshuu ku yaal haddii lagu arko barar cad ama bar dhalaalaysa oo ah guduud caddaan ku jiro markaas waa in wadaadka la tusaa oo wadaadku waa inuu fiiriyaa oo baleeg haddii muuqashadeedu hoos u sii dhaafsiisan tahay dubka sare oo meeshaas timaheeduna ay caddaadeen markaas wadaadku waa inuu yidhaahdaa ninkan waa nijaasaysan yahay waayo taasu waa cudurkii baraska oo soo baxay laakiinse haddii wadaadku fiiriyo oo meeshaas tima cad laga waayo oo nabarkuna uusan dubka sare hoos u sii dhaafsiisnayn ilowse uu sii yaraaday markaas waa in wadaadku karantiilaa intii toddoba maalmood ah oo haddii cudurku dubka sare ku sii faafo markaas wadaadku ha yidhaahdo ninkanu waa nijaasaysan yahay waayo kaasu waa cudur laakiinse bartii dhalaalaysay haddii meesheedii ku joogsatay oo ayan sii faafin markaas waa astaantii ka soo bixi ka hadhay oo wadaadku waa inuu yidhaahdaa ninkanu waa daahir amase haddii dubka jidhku dabku gubto oo jidhkii gubtay uu noqdo bar dhalaalaysa oo ah guduud caddaan ku jiro amase caddaan markaas wadaadku waa inuu meeshaas fiiriyaa oo baleeg barta dhalaalaysa timaheedu hadday caddaadeen oo nabarka muuqashadiisuna ay dubka sare hoos u sii dhaafsiisan tahay waa baraskaasu oo wuxuu ka soo dhex baxay meeshii gubatay oo wadaadku waa inuu yidhaahdaa ninkanu waa nijaasaysan yahay waayo kaasu waa cudurkii baraska laakiinse haddii wadaadku fiiriyo oo barta dhalaalaysa laga waayo timacad oo nabarkuna uusan dubka sare hoos u sii dhaafsiisnayn laakiinse uu yaraaday markaas wadaadku waa inuu qofkaas karantiilaa intii toddoba maalmood ah oo maalinta toddobaad waa in wadaadku qofkaas fiiriyaa oo haddii nabarku dubka sare ku faafay markaas wadaadku waa inuu yidhaahdaa ninkan waa nijaasiisan yahay waayo kaasu waa cudurkii baraska laakiinse bartii dhalaalaysay hadday meesheedii ku joogsatay oo ayan dubka sare ku sii faafin ilowse a yaraatay markaas waa bararkii meeshii gubatay oo wadaadku waa inuu yidhaahdaa ninkan waa daahir waayo taasu waa astaantii gubashada haddii nin ama naagu ay cudur ku yeeshaan madaxa amase gadhka markaas wadaadku waa inuu cudurka fiiriyaa oo bal eeg haddii cudurka muuqashadiisu ay dubka sare hoos u sii dhaafsiisan tahay oo meeshaasna ay ku yaalliin timo casuur ah oo khafiif ah markaas wadaadku waa inuu yidhaahdaa ninkanu waa nijaasaysan yahay waayo taasu waa cambaar oo waa baraskii madaxa iyo gadhka oo wadaadku hadduu fiiriyo cudurka cambaarta ah oo baleeg haddii muuqashadeedu ayan dubka sare hoos u sii dhaafsiisnayn oo aan timo madoobu meeshaas ku oolin markaas wadaadku waa inuu karantiilaa kan cudurka cambaarta ah qaba intii toddoba maalmood ah oo maalinta toddobaad wadaadku waa inuu cudurka fiiriyaa oo bal eeg haddii cambaartii ayan sii faafin oo aan lagu arag timo casuur ah oo cambaarta muuqashadeedu ayan dubka sare ka sii dhaafsiisnayn markaas isagu waa inuu xiirto laakiinse meesha cambaarta leh yuusan xiirin oo wadaadku waa inuu qofkaas karantiilaa toddoba maalmood oo kale oo haddana maalinta toddobaad wadaadku waa inuu cambaartii fiiriyaa oo baleeg cambaartu haddii ayan dubka sare ku sii faafin oo muuqashadeeduna ayan dubka sare hoos u sii dhaafsiisnayn markaas wadaadku waa inuu yidhaahdaa ninkan waa daahir oo isna waa inuu dharkiisa maydhaa oo uu daahir ahaadaa laakiinse cambaartii haddii ay dubka sare ku sii faafto daahirintiisa dabadeed markaas wadaadku waa inuu fiiriyaa oo bal eeg haddii cambaartu ay dubka sare ku sii faaftay wadaadku yuusan sii doondoonin timo casuur ah waayo ninkanu waa nijaasaysan yahay laakiinse cambaartu hadday indhihiisa la ahaato inay joogsatay oo timo madoobuna ay ka baxeen markaas cambaartu waa bogsatay oo ninkaasuna waa daahir oo wadaadkuna waa inuu yidhaahdaa ninkan waa daahir oo haddii nin ama naagu ay dubka jidhkooda ku yeeshaan baro dhaldhalaalaya oo ah bara cadcad oo dhaldhalaalaya markaas wadaadku waa inuu fiiriyaa oo bal eeg haddii baraha dhaldhalaalaya oo dubka jidhkooda ku yaalla ay yihiin caddaan khafiif ah taasu waa xaajiin jidhka ka soo baxday oo qofkaasu waa daahir oo haddii nin madaxiisa ay timuhu ka dhammaadaan isagu wuxuu leeyahay bidaar hase ahaatee waa daahir oo haddii timihiisu ay foodda hore ka dhammaadaanna isagu foodda horuu bidaarku leeyahay hase ahaatee waa daahir laakiin sidii madaxa bidaarta leh ama foodda bidaarta leh haddii lagu arko cudur guduudan oo caddaan ku jiro markaas waa baras ka soo baxay madaxiisii bidaarta lahaa ama fooddiisii bidaarta lahayd markaas wadaadku waa inuu fiiriyaa oo bal eeg cudurka baraskiisu hadduu yahay mid gududan oo caddaan ku jiro oo ku yaal madaxiisa bidaarta leh ama fooddiisa bidaarta leh sidii ay tahay muuqashada baraska oo dubka jidhkiisa ku taal isagu waa nin baras qaba oo waa nijaasaysan yahay oo sida xaqiiqda ah wadaadku waa inuu yidhaahdaa ninkan waa nijaasaysan yahay oo cudur buu madaxa ka qabaa oo qofkii cudurka baraska qaba dharkiisu wax jeexjeexan ha ahaadeen oo timaha madaxiisuna ha bannaanaadeen oo bushintiisa sarena ha daboolo oo ha ku qayliyo waa nijaasaysanah waa nijaasaysanah oo in alle intuu cudurkaas qabo oo dhan isagu waa inuu nijaasaysnaadaa waayo isagu waa nijaasaysan yahay oo waa inuu keligiis meel ku hoydaa oo hoygiisuna waa inuu ahaadaa xarada dibaddeeda oo dharkii uu cudurka barasku ku yaal hadduu yahay dhar dhogor cidaad ah amase dhar wanaagsan oo linan ah hadduu ku jiro dunta fidsan ama tan gudubsan ee dharka wanaagsan oo linanka ah ama tan dhogorta cidaad ah iyo hadduu ku jiro haragga ama wax alle wixii harag laga sameeyo haddii cudurku ka cagaaran yahay ama ka guduudan yahay dharka ama haragga ama dunta fidsan ama tan gudubsan ama wax alle wixii harag laga sameeyo kaasi waa cudurkii baraska oo waa in wadaadka la tusaa oo wadaadkuna waa inuu fiiriyaa cudurkaas oo waxaas cudurka qabana waa inuu meel ku xareeyaa intii toddoba maalmood ah oo haddana maalinta toddobaad waa inuu cudurka fiiriyaa oo haddii cudurka dharka kaga sii faafay dunta fidsan ama tan gudubsan ama haragga dhexdiisa haraggaas hawl kasta oo loogu isticmaaloba markaas cudurku waa baras wax haganaya oo waxaasu waa nijaasaysan yahay oo isna waa inuu gubaa dharkaas cudurku ku jiro hadduu yahay dunta fidsan ama tan gudubsan oo ku jirta dharka dhogorta idaad ah ama ka wanaagsan oo linanka ah ama wax kasta oo harag laga sameeya waayo kaasi waa baras wax xaganaya ee waa in dab lagu gubaa oo haddii wadaadku fiiriyo oo markaa cudurkiisu uusan dharka kaga sii faafin dunta fidsan ama tan gudubsantoona ama wax harag laga sameeyey markaas wadaadku waa inuu ku amraa in la maydhaa waxaas cudurka qaba oo isagu haddana waa inuu waxaas meel ku xareeyaa intii toddoba maalmood oo kale ah oo wadaadku waa inuu fiiriyaa markii cudurka laga maydho dabadeed oo bal eeg cudurka midabkiisu hadduusan beddelmin iyo haddii cudurku uusan faafinba waxaasu waa nijaas oo waa inaad dabku gubtaa oo haddii meeshii xumayd kaga taal hoosta ama dushaba taasu waa wax haganaya oo haddii wadaadku fiiriyo oo bal eeg cudurku hadduu yaraaday markii la maydhay dabadeed markaas isagu waa inuu intaas ka dilaacayaa dharka ama haragga ama dunta fidsan ama ta gudubsan oo haddii cudurkii weli dharkii kaga sii muuqdo dunta fidsan ama ta gudubsan ama wax kasta oo harag laga sameeyey markaas waa inaad dab ku gubtaa waxa cudurku ku yaal maxaa yeelay cudurku waa soo faafayaa oo dharkii ha ahaado dunta fidsan ama tan gudubsan ama wax alla wixii harag laga sameeyey oo aad maydho haddii cudurku iyaga ka baxo haddana waa in mar labaad la maydhaa oo kolkaasay daahir ahaan doonaan kanu waa sharciga ku saabsan cudurka baraska ahu markuu dharka dhogorta cidaad ah ama dharka wanaagsan oo linanka ah kaga dhaco dunta fidsan ama ta gudubsan ama wax kasta oo harag laga sameeyo in la yidhaahdo waxaas waa daahir ama in la yidhaahdo waa nijaas laawiyiintii cutubka afariyo tobnaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi kan waa inuu ahaadaa sharciga ku saabsan qofkii baras qaba maalinta la daahirinayo waa in isaga wadaadka loo keenaa oo wadaadku waa inuu xerada dibadda uga baxaa oo waa inuu qofkaa fiiriyaa oo bal eeg cudurkii barasku hadduu ka bogsaday qofkii baraska qabay markaas wadaadku waa inuu amraa in kan la daahirinayo aawadiisu loo keeno laba shimbirood oo noolnool oo daahir ah iyo qori kadar ah iyo wax casaan ah iyo geed husob la yidhaahdo oo wadaadku waa inuu amraa in shimbiraha middood lagu dhex gowraco weel dhoobo ah oo biyo socda korkooda ah oo shimbirta nool iyo qoriga kadarka ah iyo waxa casaanta ah iyo geedka hosobka ahba waa inuu soo qaadaa oo iyaga iyo shimbirta noolba waa inuu dhex geliyaa dhiigga shimbirtii biyaha socda lagu kor gowracay oo wadaadkuna kan baraska laga daahirinayo toddoba jeer waa inuu dhiigga ku saydhaa oo waa inuu yidhaahdaa kanu waa daahir oo shimbirta noolna berrin bannaan ha ku sii daayo oo kalna daahirinayaana waa inuu dharkiisa maydhaa oo timihiisa oo dhanna iska xidhaa oo isna biyo ku maydhaa kolkaasuu daahir noqon doonaae oo markaas dabadeedna waa inuu xerada soo galaa laakiinse intii toddoba maalmood ah waa inuu tendhadiisa dibaddeeda ku hoydaa oo maalinta toddobaad waa inuu timaha ka wada xiidhaa madaxa iyo gadhka iyo suuniyadaba xataa timihiisa oo dhan waa inuu iska wada xiidhaa oo waa inuu dharkiisana maydhaa jidhkiisana biyo ku maydhaa kolkaasuu daahir noqon doonaaye oo maalinta siddeedaadna isagu waa inuu keenaa laba wan oo yaryar oo aan innaba in lahayn iyo nayl guu jira oo aan in lahayn iyo eefah toban meelood loo dhigay saddexdiis meelood oo bur ah oo saliid lagu daray kaasoo ah qurbaan hadhuudh iyo qiyaas log la yidhaahdo oo saliid ah oo wadaadkii isaga daahirinaya waa inuu kan la daahirinayo iyo alaabtiiba keenaa rabbiga hortiisa meel iridda teendhada shirka agteeda ah oo wadaadku waa inuu soo qaadaa wananka midkood oo waa inuu u bixiyaa qurbaan xadgudub aawadiis oo weliba waa inuu logga saliidda ah qaadaa oo uu iyaga rabbiga hortiisa ugu ruxruxaa qurbaan la ruxruxo oo wanka waa inuu ku gowracaa meesha lagu gowraco qurbaanka dembiga iyo qurbaanka la gubo oo ku dhex taal meesha quduuska ah waayo sida qurbaanka dembigu uu kii wadaadka u yahay ayaa qurbaanka xadgudubkuna kiisii u yahay waa kan ugu quduusan oo wadaadku waa inuu qaadaa dhiigga qurbaanka xadgudubka qaarkiis oo waa inuu dhiigga taabsiyaa kan la daahirinayo caaradda dhegtiisa midig iyo suulka gacantiisa midig iyo suulka cagtiisa midigba oo wadaadku waa inuu qaadaa loggii saliidda ahaa qaarkiis oo waa inuu calaacasha gacantiisa bidix ku shubaa oo wadaadku waa inuu fartiisa midig daraa saliidda ku jirta calaacashiisa bidix oo waa inuu toddoba jeer saliidda fartiisa kula saydhaa rabbiga hortiisa oo saliidda inteeda kale oo gacantiisa ku hadhayna waa in wadaadku taabsiyaa kala daahirinayo caradda dhegtiisa midig iyo suulka gacantiisa midig iyo suulka cagtiisa midig oo ha ka kor mariyo dhiiggii qurbaanka xadgudubka oo saliidda inteeda kale oo ku jirta wadaadka calaacashiisana waa inuu taabsiyaa kala daahirinaya madaxiisa oo wadaadku waa inuu isaga rabbiga hortiisa kafaara gud ugu sameeyaa oo wadaadku waa inuu u bixiyaa qurbaanka dembiga oo waa inuu najisnimadiisii daraaddeed kala daahirinayo aawadiis kafaara gud u sameeyaa oo dabadeedna waa inuu gowracaa neefkii ahaa qurbaanka la gubo oo wadaadku waa inuu meesha allabariga ku dul bixiyaa qurbaanka la gubo iyo qurbaanka hadhuudhka oo wadaadku waa inuu isaga kafaaro gud u sameeyaa oo isna daahir buu ahaan doonaa laakiinse isagu hadduu miskiin yahay oo uusan intaas oo dhan wada heli karin markaas waa inuu keenaa wan yar oo qurbaankii xadgudubka aawadiis loo ruuxruuxo si uu kafaaro gud ugu sameeyo iyo eefaha toban meelood loo dhigay meeshiisa oo bur ah oo saliid lagu daray oo qurbaan xadhuudh ah loo bixiyo iyo log saliid ah iyo laba qooley ama laba xamaam oo yaryar kuwaas oo ah wax uu heli karo oo muddood waa inay ahaato qurbaan dembi midda kalena qurbaan la gubo oo waa inuu maalinta sideedaad daahirintiisa aawadeed wadaadka ugu keenaa iridda teendhada shirka agteeda oo rabbiga hortiisa ah oo wadaadku markaas waa inuu soo qaadaa wanka qurbaanka xadgudubka ah iyo logga saliidda ah oo wadaadku waa inuu iyaga rabbiga hortiisa ugu ruxruxaa qurbaan la ruxruxo oo waa inuu gowracaa wanka qurbaanka xadgudubka ah oo wadaadku waa inuu dhiigga qurbaanka xadgudubka qaarkiis soo qaadaa oo taabsiyaa kala daahirinaya caaradda dhegtiisa midig iyo suulka gacantiisa midig iyo suulka cagtiisa midigba oo waa in wadaadku saliidda ku shubaa calaacasha gacantiisa bidix waa inuu saliidda calaacashiisa bidix ku jirta qaarkeed toddoba jeer fartiisa midig kula saydhaa rabbiga hortiisa oo waa in wadaadku saliidda calaacashiisa ku jirta qaarkeed taabsiyaa kanla daahirinayo caaradda dhegtiisa midig iyo suulka gacantiisa midig iyo suulka cagtiisa midig oo ha ka hormarya meeshii uu ku yihil dhiiggii qurbaanka xadgudubku oo saliidda wadaadka gacantiisa ku jirta inteeda kalena waa inuu maryaa kalna daahirinaya madaxiisa si uu isaga kafaara gud ugu sameeya rabbiga hortiisa oo markaas waa inuu bixiyaa mid ka mid ah qoollayaha ama xamaamka yaryar kuwaas oo ah wax uu heli karo oo xataa waxaas uu heli karo muddood ha u bixiyo qurbaan dembi midda kalena qurbaan la gubo oo qurbaankii hadhuurhka la socda oo wadaadku waa inuu kan la daahirinayo kafaara gud ugu sameeyaa rabbiga hortiisa kaasu waa sharciga ku saabsan qofkii cudurka baraska ah qaba oo aan awoodin inuu keeno wixii daahirintiisa waajibka ku ahaa markaasaa rabbigu la hadlay muuse iyo haaruun oo wuxuu ku yidhi idinku markaad gashaan dalka reer kancan oo aan hantida idin siinayo haddaan cudurka baraska ah ku rido guri ku yaal dalka hantidiinna ah markaas qofka guriga lahu waa inuu wadaadka u yimaadaa oo u sheegaa isagoo leh waxay ila tahay in cuduru guriga ku jiro oo wadaadku waa inuu amraa in guriga mid madhan laga dhigo intaan wadaadku soo gelin markuu cudurka fiirinayo si aan waxa guriga ku jira oo dhan nijaas looga dhigin oo dabadeedna wadaadku waa inuu galaa si uu guriga u fiiriyo oo waa inuu cudurka fiiriyaa oo baleeg cudurku hadduu ku yaal guriga derbiyadiisa oo ay leeyihiin meelo godgodan oo ah cagaar iyo guduud iyo haddii muuqashadiisu ay derbiga sare hoos u sii dhaafsiisan tahay markaas waa in wadaadku gurigaas ka baxo oo albaabka istaagaa oo waa inuu gurigaas intii toddoba maalmood ah xidhaa oo haddana maalinta toddobaad waa in wadaadku soo noqdaa oo fiiriyaa oo bal eeg haddii cudurku ku sii faafay guriga derbiyadiisa markaas wadaadku waa inuu amraa in guriga laga bixiyo dhagaxyada cudurka qaba oo lagu xooraa meel nijaas ah oo magaalada dibaddeeda ah oo markaas waa inuu ka dhigaa in guriga gudihiisa oo dhan la wada xoqo oo malaasta guriga laga xoqayna waa in lagu soo daadiyaa meel nijaas ah oo magaalada dibaddeeda ah oo waa in dhagaxyo kale la soo qaadaa oo la geliyaa meeshii ay dhagaxyadaas laga bixiyey oo malaas kale waa inuu keenaa oo guriga ku malaasaa oo haddii cudurku mar kale guriga ku soo noqdo oo uu ka soo dhex baxo markii dhagaxyada laga bixiyey oo guriga oo dhan la xoqay oo la malaasay dabadeed markaas wadaadku waa inuu soo galaa oo fiiriyaa oo bal eeg cudurku hadduu guriga ku faafay waa baras wax xagta oo guriga ku jira oo markaas gurigu waa nijaasaysan yahay oo isagu waa inuu guriga dumiyaa kulli dhagxaantiisa iyo alwaaxdiisa iyo malaastiisa oo dhanba oo waa inuu magaalada dibaddeeda u bixiyaah oo meel nijaasa ku daadiyaah oo weliba gurigu intuu xidhan yahay oo dhan ku alla kii galaaba nijaas buu ahaan doonaa tan iyo fiidkii oo qofkii guriga seexdaaba waa inuu dharkiisa maydhaa oo kii guriga wax ka cunaana waa inuu dharkiisa maydhaa oo haddii wadaadku guriga soo galo oo uu fiiriyo oo uu arko inaan cudurkii guriga ku dhex faafin markii guriga la malaasay dabadeed markaas wadaadku waa inuu yidhaahdaa gurigu waa daahir maxaa yeelay cudurkii wuu ka bogsaday oo isna si uu guriga u daahiriyo aawadeed waa inuu qaadaa laba shimbirood iyo qori kadar ah iyo wax casaan ah iyo geed hosob la yidhaahdo oo shimbiraha muddood waa inuu ku dhex gowracaa weel dhooba ah oo biyo socda korkooda ah oo isagu markaas waa inuu soo qaadaa qoriga kadarka ah iyo geedka hosobka ah iyo waxa casaanta ah iyo shimbirta nool oo iyaga waa inuu dhex geliyaa dhiigga shimbirtii la gowracay iyo biyaha socdaba oo markaas waa inuu toddoba jeer guriga ku saysaydhaah oo waa inuu guriga ku daahiriyaa dhiigga shimbirta iyo biyaha socda iyo shimbirta nool iyo qoriga kadarka ah iyo geedka hosobka ah iyo waxa casaanta ah laakiinse waa inuu shimbirta nool ku sii daayaa berrin bannaan oo magaalada dibaddeeda ah oo sidaas waa inuu guriga kafaara gud ugu sameeyaa oo markaasuu daahir ahaan doonaa kanu waa sharciga ku saabsan cayn kasta oo ah cudurka baraska ah waana cambaarta iyo weliba baraska dharka gala iyo kan guriga galaba iyo bararka iyo qolofta iyo barta dhalaalaysa kan waa sharciga baraska ku saabsan oo idinkala baraya markay wax nijaas yihiin iyo markay daahir yihiin laawiyiintii cotobka shan iyo tobnaad markaasaa rabbigu la hadlay muuse iyo haaruun oo wuxuu ku yidhi dadka reer banu israa'iil la hadla oo waxaad ku tidhaahdaan haddii qof leeyahay dheecaan jidhkiisa ka soo dareero dheecaankiisa aawadiis isagu waa nijaas oo nijaastiisuna sidanay ahaanaysaa inta dheecaankiisu ka daadanayo haddii dheecaanku jidhkiisa ka daadanayo iyo haddii dheecaanku jidhkiisa ka joogsadayba waa nijaastiisa oo kan dheecaanku ka daadanayo sariir alla sariirtii uu ku jiifsadaaba way nijaasoobaysaa oo wax alla waxay uu ku fadhiistaaba way nijaasoobayaan oo ku allah kii sariirtiisa taabtaaba waa inuu dharkiisa maydhaa oo isna biyo ku maydhaa oo tan iyo fiidkiina nijaas buu ahaanayaa oo ku alla kii ku fadhiistay wixii uu qofkii dhaacaanku ka daadanayay ku fadhiistay waa inuu dharkiisa maydhaa oo isna biyo ku maydhaa oo tan iyo fiidkiina nijaas buu ahaanayaa oo kan dhaacaanku ka daadanayo jidhkiisa qofkii taabtaana waa inuu dharkiisa maydhaa oo isna biyo ku maydhaa oo tan iyo fiidkiina nijaas buu ahaanayaa oo kan dheecaanku ka daadanayaana hadduu ku ku candhuufo qof daahir ah markaas ninkaasu waa inuu dharkiisa maydhaa oo isna biyo ku maydhaa oo tan iyo fiidkii nijaas buu ahaanayaa oo kan dheecaanku ka daadanayo koora alla koorihii uu fuulaba nijaas buu ahaanayaa oo ku alla kii taabtaa wixii isaga hoostiisa ku jirayna tan iyo fiidkii nijaas buu ahaanayaa oo waxyaalahaas qofkii qaadaana waa inuu dharkiisa maydhaa oo isna biyo ku maydhaa oo tan iyo fiidkii nijaas buu ahaanayaa oo kan dheecaanku ka daadanayo isagoo aan gacmihiisa biyo ku maydhin ku alla kii uu taabtaaba waa inuu dharkiisa maydhaa oo isna biyo ku maydhaa oo tan iyo fiidkii nijaas buu ahaanayaa oo kan dheecaanku ka daadanayo weelkii dhooba ah oo uu taabtona waa in la burburiyaa oo weel kasta oo qori ahna waa in biyo lagu halaa oo kii leecaanka ka daadanayaa markuu daahir ka noqdo waa inuu toddoba maalmood nafsaddiisa u tirsadaa daahirintiisa aawadeed oo dharkiisana waa inuu maydhaa oo isna ku maydhaa biyo socda oo markaasuu daahir ahaanayaa oo maalinta siddeedaadna isagu waa inuu laba qolley ama laba xamaam oo yaryar qaataa oo uu rabbiga ugu hor yimaadaa iridda teellada shirka oo uu iyaga wadaadka u dhiibaa oo wadaadku waa inuu middood u bixiyaa qurbaan dembi midda kalena qurbaan la gubo oo wadaadku waa inuu rabbiga hortiisa kafaara gud isaga ugu sameeyaa dheecaankiisa aawadiis haddii nin shahwadiisu ka timaadda waa inuu jidhkiisa oo dhan biyo ku maydhaa oo tan iyo fiidkii nijaas buu ahaanayaa oo dhar kasta iyo harag kasta oo ay shahwadiisu ku taalba waa in biyo lagu maydhaa oo tan iyo fiidkii nijaas bay ahaanayaan oo weliba nin hadduu naag la seexdo labadooduba waa inay biyo ku maydhaan oo tan iyo fiidkii nijaas bay ahaanayaan oo haddii dheecaan naag ka daadanayo oo dheecaanka jidhkeeda ku yaal uu xayl yahay iyadu waa inay intii toddoba maalmood ah nijaasteeda ku sii jirtaa oo intay nijaasaysan tahay wax alla wixii ay ku jiifsataaba way nijaasoobayaan oo wax alla wixii ay ku fadhiisataaba way nijaasoobayaan oo ku alla kii sariirteeda taabtaana waa inuu dharkiisa maydhaa oo isna biyo ku maydhaa oo tan iyo fiidkiina nijaas buu ahaanayaa oo wax alla wixii ay ku fadhiisato kii taabtaana waa inuu dharkiisa maydhaa oo isna biyo ku maydhaa oo tan iyo fiidkiina nijaas buu ahaanayaa oo sariirteeda ama waxay ku fadhiisato haddii xayl ku yaal markuu taabto tan iyo fiidkii nijaas buu ahaanayaa oo nin hadduu iyada la jiifsado oo xaylkeedu taabto intii toddoba maalmooda nijaas buu ahaanayaa oo sariir alla sariirtii uu ku jiifsadaaba way nijaasoobaysaa haddii naag uu ka daata dheecaan dhiiggeeda ah maalmo badan oo aan ahayn wakhtigii xaylkeeda ama hadduu iyada ka daata dheecaan ka badan oo dhaafsiisan wakhtigii xaylkeeda inta iyada dheecaanku ka daadanayo oo ay nijaasaysan tahay oo dhan waa inay ahaataa sidii maalmihii ay xaylka qabtay oo kale waayo way nijaasaysan tahay oo inta dheecaanku iyada ka daadanayo oo dhan sariir alla sariirtii ay ku jiibsataaba waxay iyada u ahaan doontaa sida sariirta ay ku jiibsato markay xaylka qabto oo wax alla wixii ay ku fadhiisataaba waxay u nijaasoobayaan sida nijaasta xaylkeeda oo waxyaalahaas ku alla kii taabtaa wuu nijaasoobayaa oo waa inuu dharkiisa maydhaa oo isna biyo ku maydhaa oo tan iyo fiidkii nijaas buu ahaanayaa laakiinse hadday dheecaankeedii ka daahirsanaato markaas waa inay toddoba maalmood nafsaddeeda u tirsataa oo markaas dabadeedna daahir bay ahaanaysaa oo maalinta siddeedaadna waa inay laba qolley ama laba xamaam oo yaryar qaadataa oo ay wadaadka ugu keentaa iridda teendhada shirka oo wadaadku waa inuu middood u bixiyaa qurbaan dembi oo midda kalena qurbaan la gubo oo wadaadku waa inuu iyada kafaara gud ugu sameeyaa rabbiga hortiisa dheecaankii nijaasteeda aawadiis oo sidaas waa inaad reer banu israa'iil nijaastooda uga socdaan si aya nijaastooda ugu dhex dhiman markay nijaaseeyaan taambuuggayga dhexdooda ku yaal kan waa sharciga ku saabsan kii dheecaan ka daadanaya iyo kii shahwadiisu ka timaaddo oo uu sidaas ku nijaasoobay ee naagtii xayl qabta iyo qofkii dheecaan ka daadanayo nin iyo naag miduu yahayba iyo kii la seexda tii nijaasaysan laawiyiintii cutubka lix iyo tobnaad oo markii haaruun labadiisii wiil ay rabbiga hortiisa u soo dhowaadeen oo ay dhinteen dabadeed ayaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu muuse ku yidhi walaalka haaruun la hadal si uusan goor walba u soo gelin meesha quduuska ah oo elxadhka ka shishaysa gudaheeda oo ka soo hor jeeda daboolka sanduuqa kor saaran yuusan dhimane waayo anigu waxaan ka dhex muuqan doonaa daruurta kor saaran daboolka haddaba haaruun meesha quduuska ah waa inuu la soo galo dibi yar oo qurbaan dembi ah iyo wan qurbaan la gubo ah waa inuu gashadaa jubbadda quduuska ah oo dhar linan ah laga sameeyey oo waa inuu jidhkiisa u labisaa sirwaalka linanka ah oo dhexdana waa inuu ku xidhaa dhaxadhka linanka ah oo duubka linanka ahna waa inuu madaxa ku duubtaa waayo iyagu waa dharka quduuska ah oo intuu jidhkiisa biyo ku maydho waa inuu dharkaas labistaa oo ururka reer binu israa'iilna waa inuu laba orgi uga soo qaadaa qurbaan dembi waana qurbaan la gubo oo haaruun waa inuu keenaa dibiga qurbaanka dembiga ah oo uu nafsaddiisa u bixinayo oo waa inuu nafsaddiisa iyo reerkiisaba kafaara gud u sameeyaa oo waa inuu labada orgi soo kaxeeyaa oo uu soo taagaa meel rabbiga hortiisa ah oo iridda teendhada shirka u dhow oo markaas haaruun waa inuu labada orgi saami u kala ridaa oo saami kan rabbiga ha ahaado saamiga kalena kan casaaseel ha ahaado oo orgigii saamigu ugu dhacay rabbiga haaruun waa inuu keenaa oo qurbaan dembi u bixiyaa laakiinse orgigii saamigu ugu dhacay casaaseel waa in isagoo nool rabbiga hortiisa la taagaa si kafaara gud looga kor sameeyo oo casaaseel aawadiis cidlada loogu eryo oo haaruun waa inuu keenaa dibiga qurbaanka dembiga ah oo uu nafsaddiisa u bixinayo oo waa inuu nafsaddiisa iyo reerkiisaba kafaara gud u sameeyaa oo u gowracaa dibiga qurbaanka dembiga ah oo uu nafsaddiisa u bixinayo oo waa inuu meesha allabariga ee rabbiga hortiisa taal ka qaadaa idan ay dhuxulo nooluu ka buuxaan oo waa inuu sacabadiisana ka buuxsadaa foox udgoon oo tuman oo uu ilxidhka la galaa oo waa inuu fooxa ku shubaa dabka rabbiga hortiisa yaal si fooxa qiiqiisu u qariyo daboolka sanduuqa markhaatiga kor saaran yuusan dhimane oo isagu waa inuu qaadaa dhiiggii dibiga qaarkiis oo fartiisa ha kula saysaydho daboolka dhankiisa bari oo daboolka hortiisana waa inuu dhiigga fartiisa kula saysaydhaa toddoba jeer markaas waa inuu gowraca orgigii dadka loogu bixinayo qurbaan dembi oo uu dhiiggiisana ilxadhka soo geliyaa oo orgiga dhiiggiisana waa inuu ku sameeyaa siduu ku sameeyey dhiiggii dibiga oo kale oo uu ku saysaydhaa daboolka dushiisa iyo hortiisaba oo isagu waa inuu meesha quduuska ah daraaddeed kafaaro guud ugu sameeyaa dadka reer banu israa'iil waxyaalahooda nijaasta ah iyo xadgudubyadooda oo ah xataa dembiyadooda oo dhan aawadood oo sidaasoo kalena waa inuu u sameeyaa teendhada shirka oo iyaga la deggan waxyaalahooda nijaasta ah dhexdooda oo waa inaan ninna teendhada shirka joogin markii uu isagu u galo inuu kafaara gud ku sameeyo meesha quduuska ah gudaheeda ilaa uu ka soo baxo isagoo kafaara gud u sameeyey nafsaddiisa iyo reerkiisa iyo shirka reer banu israa'iil oo dhan oo waa inuu meesha allabariga ee rabbiga hortiisa taal u baxaa oo uu kafaara gud u sameeyaa oo uu soo qaadaa dhiigga dibiga qaarkiis iyo dhiigga orgiga qaarkiis oo u mariyaa meesha allabariga geesaheeda oo waa inuu toddoba jeer dhiigga fartiisa kula saydhaa meesha allabariga oo waa inuu daahiriyaa oo quduuska dhiga waxyaalaha nijaasta ah ee reer banu israa'iil oo markuu dhammaystiro kafaara gudka uu u samaynayo meesha quduuska ah iyo teendhada shirka iyo meesha allabarigaba waa inuu orgiga nool keenaa oo markaas haaruun waa inuu labadiisa gacmoodba kor saaraa madaxa orgiga nool oo waa inuu korkiisa ku qirtaa xumaatooyinkii reer banu israa'iil oo dhan iyo xadgudubyadoodii oo dhan oo ah xataa dembiyadoodii oo dhan oo waxaas oo dhan waa inuu kor saaraa orgiga madaxiisa dabadeedna waa inuu cedlada ugu diraa nin diyaarsan oo orgiguna xumaatooyinkoodii oo dhan wuxuu u qaadayaa dhul cedlo ah oo markaas waa inuu orgiga ku sii daayaa cedlada dhexdeeda markaas haruun waa inuu teendhada shirka galaa oo waa inuu iska furaa dharka wanaagsan oo linanka ah oo u gashaday markuu galay meesha quduuska ah oo waa inuu dharka halkaas kaga tagaa oo waa inuu meel quduusa ku maydhaa oo uu dharkiisii soo gashadaa oo dibadda u soo baxaa oo bixiyaa qurbaankiisii la gubayo iyo qurbaankii dadka oo la gubayaba oo kafaara gudna waa inuu u sameeyaa nafsaddiisa iyo dadka daraaddiisba oo xaydha qurbaanka dembigana waa inuu meesha allabariga ku dulgubaa oo kii casaaseel orgiga u sii daayeyna waa inuu dharkiisa maydhaa oo jidhkiisana biyo ku maydhaa oo dabadeedna xerada galaa oo dibigii qurbaanka dembiga ahaa iyo orgigii qurbaanka dembiga ahaa oo dhiiggooda loo soo geliyey meesha quduuska ah in kafaaragud lagu sameeyo waa in xerada dibadda looga bixiyaa oo haraggooda iyo hilibkooda iyo uuskoodaba dabka lagu gubaa oo qofkii iyaga gubaana dharkiisa waa inuu maydhaa oo jidhkiisana biyo ku maydhaa oo dabadeedna xerada soo galaa oo waxaa weligiinba qaynuun idiin ahaan doona inaad bisha toddobaad maalinteeda tobnaad nafihiinna dhibtaan oo waa inaydaan waxba shuqul qaban cayn kasta ha ahaadee kiinna waddaniga ah ee shisheeyaha dhexdiinna degganuba waayo maalintaas kafaaragud baa laydiin samayn doonaa in laydin daahiriyo aawadeed oo dembiyadiinna oo dhanna daahir baad kaga noqon doontaan rabbiga hortiisa maalintaasu waxay idiin tahay sabti nasasho weyn leh oo waa inaad nafihiinna dhibtaan taasu waa qaynuun weligiis jira oo wadaadka la subki doono oo quduus looga dhigi doono inuu wadaad ka ahaada meeshii aabbihiis ayaa kafaaragudka samayn doona oo isagaa xidhan doona dharka wanaagsan oo linanka ah oo ah dharka quduuska ah oo isagu waa inuu kafaara gud u sameeyaa meesha quduuska ah waana inuu kafaara gud u sameeyaa teendhada shirka iyo meesha allabariga oo waa inuu kafaara gud u sameeyaa wadaaddada ee dadka shirka oo dhan oo kaasuu qaynuun weligiis ah buu idiin ahaan doonaa inaad reer banu israa'iil sannaddiiba mar kafaara gud ugu samaysaan dembiyadooda oo dhan oo isna wuxuu sameeyey sidii rabbigu muuse ku amray laawiyiintii cutubka toddobayo tobnaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi waxaad la hadashaa haaruun iyo wiilashiisa iyo dadka reer binu israa'iil oo dhan oo waxaad ku tidhaahdaa waxaannu waa wixii rabbigu amray oo u yidhi nin kasta oo reer binu israa'iil ka mid ah oo xerada gudaheeda ama dibaddeeda ku gowraca dibi ama wan yar ama orgi isagoo aan iridda teendhada shirka keenin inuu rabbiga qurbaan ahaan ugu bixiyo taambuugga rabbiga hortiisa ninkaas waxaa lagu xisaabi doonaa mid uu dhiig saaran yahay waayo isagu dhiig buu daadiyey oo qofkaas waa in dadkiisa dhexdooda laga gooyaa oo sidaas daraaddeed reer banu israa'iil waa inay keenaan allaabaryadooda ay berrinka bannaan ku bixiyaan oo iyagu waa inay rabbiga ugu keenaan iridda teendhada shirka waana inay wadaadka guddoonsiiyaan oo ay rabbiga ugu bixiyaan allabaryo qurbaanno nabaaddiino ah oo wadaadkuna waa inuu dhiigga ku saysaydhaa meesha allabariga ee rabbiga oo ag yaal iridda teendhada shirka oo xaydhana waa inuu gubaa si ay rabbiga u ahaato caraf udgoon oo iyagu waa inaanay mar dambe allabaryadooda u bixin orgiyada ay caabudaan sida naagu ninkeeda uga dhilowdo kaasuu qaynuun weligiis ah buu ab ka ab u ahaan doonaa iyaga oo waxaad iyaga ku tidhaahdaa nin kasta oo ka mid ah reer banu israa'iil ama shisheeyayaasha dhexdooda deggan oo bixiya qurbaan la gubo ama allabari isagoo aan keenin iridda taandhada shirka inuu rabbiga u bixiyo daraaddeed ninkaas waa in dadkiisa laga gooyaa oo nin alla ninkii ka mid ah reer banu israa'iil ama shisheeyayaasha dhexdooda deggan oo cuna cayn kasta oo dhiig ah aniga ayaa ka gees noqon doonaa qofkaas dhiigga cuna oo dadkiisaan isaga ka goyn doonaa waayo jiidhka noloshiisii waxay ku dhex jirtaa dhiigga oo anna waxaan meesha allabariga dusheeda idinku siiyey in nafihiinna loogu kafaaro gudo waayo waa dhiigga waxa loogu kafaaro gudaa nolosha daraaddeed haddaba sidaa daraaddeed waxaan reer banu israa'iil ku idhi qof idinka mid ahu waa inuusan dhiig cunin oo shisheeyaha idindhex degganuna waa inuusan dhiig cunin oo nin alla ninkii ka mid ah reer banu israa'iil ama shisheeyaasha dhexdooda deggan hadduu ugaadhsasho ku helo neef amase haad ugaadh ah oo la cuno waa inuu dhiiggiisa daadiyaa oo ciid ku daboolaa waayo jiidh kastaba naftiisa iyo dhiiggiisu waa isku mid qudha oo sidaa daraaddeed ayaan reer banu israa'iil ku idhi waa inaydan jiidhnaba dhiiggiisa cunin cayn kastoo uu yahayba waayo jiidh kastaba noloshiisu waa dhiiggiisa oo qof alla qofkii dhiig cunaba waa la goyn doonaa oo qof kasta oo cuna neef iska bakhtiyey amase neef dugaaggu bakhtiistay hadduu yahay waddani iyo hadduu shisheeye yahayba waa inuu dharkiisa maydhaa oo isna biyo ku maydhaa oo tan iyo fiidkana nijaas buu ahaanayaa oo dabadeedna daahir buu ahaan doonaa laakiinse hadduusan dharkiisa maydhin ama uusan jidhkiisa maydhin markaasuu dembigiisa qaadan doonaa laawiyiintii cutubka siddeed iyo tobnaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi reer banu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa anigu waxaan ahay rabbiga ilaahiinna ah falimaha dalka masar ee aad degganaan jirteen waa inaydaan samayn oo falimaha dalka kancaan oo aan idiin geynayana waa inaydaan samayn oo qaynuunnadoodana waa inaydaan ku socon waxaad samaysaan xukumadayda oo waxaad dhowrtaan qaynuunnadayda si aad iyaga ugu dhex socotaan waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah haddaba sidaas daraaddeed idinku waa inaad dhowrtaan qaynuunnadayda iyo xukumadayda oo ninkii sameeyaana iyaguu ku noolaan doonaa waayo aniga ayaa rabbiga ah waa inaan midkiinna u dhowaan qof ka mid ah xagaalkiisa u dhow inuu cawradiisa qaawiyo waayo aniga ayaa rabbiga ah cawrada aabbaha taasoo ah cawrada hooyada waa inaadan qaawin iyadu waa hooyada ee waa inaadan cawradeeda qaawin oo waa inaadan qaawin cawrada naagta aabbaha ee waa cawradii aabbaha waa inaadan qaawin cawrada walaasha oo ah aabbaha gabadhiisa ama hooyada gabadheeda hadday guriga ku dhalatay iyo hadday meel kale ku dhalatayba waa inaadan qaawin cawrada gabadha wiilkaaga ama cawrada gabadha gabadhaada waayo toodu waa cawradaadii waa inaadan qaawin cawrada naagta aabbaha gabadheeda ee aabbaha u dhashay waayo iyadu waa walaasha ee waa inaadan cawradeeda qaawin waa inaadan qaawin cawrada eeddada waayo iyadu waa aabbaha qaraabadiisa u dhow waa inaadan qaawin cawrada habaryarta waayo iyadu waa hooyada qaraabadeeda u dhow waa inaadan adeerka cawradiisa qaawin waa inaadan naagtiisa u dhowaan waayo iyadu waa aayada waa inaadan qaawin cawrada gabadha aad sodoga u tahay waayo iyadu waa naagtii wiilkaaga ee waa inaadan cawradeeda qaawin waa inaadan qaawin cawrada naagta walaalka waayo taasu waa cawradii walaalka waa inaadan naag ee gabadheedaba cawradooda wada qaawin oo waa inaadan kaxaysan gabadha wiilkeeda ama gabadha gabadheeda si aad cawradeeda u qaawisid waayo iyagu waa naago qaraabo kuu dhow ah oo taasu waa shar waa inaadan naagtaada walaasheed la guursan oo aadan cawradeeda qaawin intay naagtaadu nooshahay waa inaadan naag u dhowaan si aad cawradeeda u qaawisid in alla intay xaylka ku nijaasaysan tahay waa inaadan la jiibsan naagta deriskaaga si aadan iyada ugu nijaasoobin waa inaadan carruurtaada mooleg siin oo aadan iyaga inaba dab u dhex marsiin oo weliba waa inaadan magaca ilaahaaga hadal nijaas ah ka sheegin waayo aniga ayaa rabbiga ah waa inaadan ragga ula seexan sida dumarka loola seexdo oo kale waayo taasu waa karaahiyo waa inaadan neef xayawaan ah kudin si aadan ugu nijaasoobin oo naagguna waa inayan neef xayawaan ah ishortaagin si ay isaga ugu jiifsato waayo taasu waa qasnaan idinku waxyaalahaas bidkoodna nafsaddiinna ha ku nijaasaynina waayo quruumihii aan hortiinna ka eryey oo dhammu waxyaalahaas bay ku nijaasoobeen oo dalkii wuu nijaasoobay haddaba sidaas daraaddeed ayaan xumaantiisa soo gaadhsiinayaa oo dalku waa mantagayaa dadka deggan haddaba idinku waa inaad dhowrtaan qaynuunnadayda iyo xukumadayda oo waa inaydan waxyaalahaas karaahiyada ah inaba samayn kiinnii waddani ah iyo kii shisheeye ah oo idindhex degganuba waayo dadkii dalka degganaan jiray oo idinka horreeyey waxyaalahaas karaahiyada ah oo dhan ayay wada samayn jireen oo dalkuna wuu nijaasoobay si markaad nijaasaysaan dalku uusan idinkana idiin mantagin siduu quruuntii idinka horraysay u mantagay oo kale waayo ku alla kii sameeya waxyaalahaas karaahiyada ah xataa nafihii waxyaalahaas sameeya dadkooda waa laga goyn doonaa haddaba sidaas daraaddeed waa inaad amarkayga xajisaan si aydan u samayn oo aydan ugu nijaasoobin caadooyinkaas karaahiyada ah oo dadkii idinka horreeyey ay samayn jireen waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah laawiyiintii cutubka sagaaliyo tobnaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi la hadal ururka reer banu israa'iil oo dhan oo waxaad ku tidhaahdaa waa inaad quduus ahaataan waayo anigoo ah rabbiga ilaahiinna ahuba quduus baan ahay oo idinka midkiin kastaaba waa inuu ka cabsadaa aabbihiis iyo hooyadiis oo waa inaad dhowrtaan maalmahayga sabtida ah waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah sanamyo ha u jeesanina oo hana samaysanina ilaahyo la tumay waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah oo markaad allabari qurbaano nabaaddiinno ah rabbiga u bixinaysaan waa inaad bixisaan si laydin aqbalo oo waa in dhammaantiis la wada cunaa maalinta aad bixisaan iyo maalinta ku xigta oo haddii wax ka hadhaan oo ay gaadhaan maalintii saddexaad waa in dab lagu gubaa oo innaba haddii maalintii saddexaad la cuno waa karaahiyo oo la aqbali maayo ku alla kii cunaase dembigiisuu qaadanayaa maxaa yeelay nijaas wuu ka dhigay rabbiga wixiisii quduuska ahaa oo qofkaasna dadkiisa waa laga goyn doonaa oo markaad goosataan waxa dhulkiinna ka soo baxa waa inaydaan midhaha ka wada goosan rukumada beertiinna oo weliba waa inaydaan soo urursan xaaxaabka beergoosadkiinna oo beertiinna canabka ahna waa inaydaan xaaxaabin oo midhaha beertiinna canabka ah oo dhacayna waa inaydaan soo urursan laakiinse waa inaad u daysaan miskiinka iyo shisheeyaha waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah waa inaydaan waxba xadin oo aydaan caddaalad la'aan ku isticmaalin waana inaan midkiin midka kale been u sheegin oo waa inaydaan magacayga been ugu dhaaran yaydnan hadal nijaas ah ka sheegin magaca ilaahiinna waayo aniga ayaa rabbiga ah waa inaadan deriskaaga dulmin waana inaadan waxba ka dhacin oo shaqaale aad soo kiraysatay mushaharadiisu yaanay habeenkii kugu baryin oo kugu gaadhin tan iyo subaxda dambe waa inaadan cayn qofkii dhegala oo kii indhalana waa inaadan hortiisa dhigin wax lagu turranturoodo laakiinse waa inaad ilaahaaga ka cabsataa waayo aniga ayaa rabbiga ah waa inaydaan garsooridda cadaaladdarro ku samayn oo waa inaadan miskiinka u eexan ama aadan cisayn qofka weyn laakiinse deriskaaga waxaad ugu garsoortaa si caddaalad ah waa inaadan dadkaaga xan kula dhex wareegin oo waa inaadan deriskaaga dhiiggiisa hor joogsan waayo aniga ayaa rabbiga ah waa inaadan walaalkaa qalbiga ka nabcaan oo sida xaqiiqda ah waa inaad deriskaaga canaanataa yaadan isaga daraaddiis dembi u qaadane waa inaadan ninna ka aarsan waana inaadan dadkaaga u ciil qabin laakiinse waa inaad deriskaaga u jeclaataa sidaad naftaada u jeceshahay oo kale waayo aniga ayaa rabbiga ah waa inaad qaynuunadayda dhowrtaan waa inaadan xoolahaaga u dayn inay cayn kale ku beermaan oo waa inaadan beertaada ku beeran midho laba cayn ah oo waa inaadan xidhan dhar laga sameeyey laba cayn oo isku darsan oo ku alla kii la seexda naag addoon ah oo nin u doonan oo aan la madax furin ama aan la xorayn markaas waa in iyaga la caqaabaa laakiinse waa inaan iyaga la dilin maxaa yeelay iyadu xor ma ay ahayn oo isagu waa inuu qurbaankiisii xadgudubka kaasoo ah wan ah qurbaan xadgudub rabbiga ugu keenaa iridda teendhada shirka oo wadaadku waa inuu isaga kafaare gud uga dhigaa wanka qurbaanka xadgudubka ah oo waa inuu rabbigu hortiisa ugu bixiyaa dembiguu dembaabay aawadiis oo isagana waa laga cafiyi doonaa dembigii uu dembaabay oo markaad dalka gashaan oo aad cunto u beerataan dhir cayn kasta ah markaas waa inaad midhahooda ku tirisaan sidii wax buuriye qab ah oo intii saddex sannadood ah waxay idiin ahaan doonaan sidii wax buuriye qab ah oo waa inaan midhahaas la cunin laakiinse sannadda afraad midhahooda oo dhammu quduus bay ahaan doonaan si rabbiga loo ammaano aawadeed oo midhahoodana waxaad cuni doontaan sannada shanaad si ay midhahoodu idinku soo baxaan waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah waa inaydan wax dhiiggoodu ku jiro cunin oo waa inaydan u tegin falanfallowyo ama aydan faalna ku noqnoqon waa inaydan timaha madaxa ka jaran dhinacyada gadhkiinnana waa inaydan jarin waa inaydan jidhkiinna u goyn qof dhintay daraaddiis ama waa inaydan waxba ku daabacin waayo aniga ayaa rabbiga ah waa inaadan gabadhaadan nijaasayn oo aadan dhillo ka dhigin waaba intaasoo uu dalku noqdaa sino midhan oo uu shar ka buuxsamaa waa inaad maalmahayga sabtida ah dhowrtaan oo aad meeshayda quduuska ah maamuustaan waayo aniga ayaa rabbiga ah ha u jeesanina xagga kuwa ruuxaanta leh ee saaxiriinta oo iyaga ha doondoonina yaydna nijaasoobina waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah waa inaad qofkii corro leh u istaagtaa oo waa inaad ninkii oday ah cesaysaa waana inaad ilaaha ka cabsataa waayo aniga ayaa rabbiga ah oo haddii mid shisheeyo uhu idinla deggan yahay dhulkiinna waa inaydan xumayn shisheeyaha idinla degganu waa inuu idinla mid ahaadaa sida waddaniga idindhex jooga oo waa inaad isaga u jeclaataan sidaad naftiinna u jeceshihiin oo kale maxaa yeelay idinkuba shisheeyayaal baad ku ahaan jirteen dalkii masar waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah waa inaydan xaqdarro ka samayn garsooridda iyo cabbiridda iyo miisaamidda iyo beegiddaba waa inaad haysataan kafado quman iyo miisaan quman iyo eefaah quman iyo hiin quman waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah oo dalkii masar idinka soo bixiyey oo waa inaad wada dhowrtaan oo yeeshaan qaynuunnadayda oo dhan iyo xukumadayda oo dhan waayo aniga ayaa rabbiga ah laawiyiintii cutubka labaatanaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi weliba waxaad ku tidhaahdaa reer binu israa'iil kuwa alla kii reer binu israa'iil ka mid ah ama shisheeyayaasha idindhex deggan ka mid ah oo carruurtiisa moolek siiya sida xaqiiqda ah kaas waa in la dilaa oo dadka dalka degganu waa inay dhagax la dhacaan oo anna qofkaas ayaan ka gees noqon doonaa oo isagaan dadkiisa ka dhex goyn doonaa maxaa yeelay wuxuu carruurtiisii siiyey mooleg oo sidaasuu meeshayda quduuska ah ku nijaaseeyey oo uu magacayga quduuska ahna wax nijaas ah kaga sheegay oo haddii dadka dalka degganu ay ninkaas indhahooda ka qarsadaan oo ayaan isaga dilin markuu carruurtiisa molag siiyo markaas aniga ayaa ninkaas iyo reerkiisaba ka gees noqon doonaa oo isaga iyo in allah intii raacda inay molag u dabagalaan sida naagunninkeeda uga dhilowdo waxaan ka dhex goyn doonaa dadkooda oo qof alla qofkii u jeesta xagga kuwa ruuxaanta leh ee saaxiriinta oo iyaga u dabagala sida naagunninkeeda uga dhilowdo sida xaqiiqada ah anigu qofkaas ayaan ka gees noqon doonaa oo isagaan dadkiisa ka dhex goyn doonaa haddaba isdaahiriya oo quduus ahaada waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah oo waa inaad qaynuunnadayda dhowrtaan oo yeeshaan waayo anigu waxaan ahay rabbiga quduus idinka dhiga oo ku alla kiicaaya aabbihiis ama hooyadii sida xaqiiqda ah waa in la dilaa waayo wuxuu caayay aabbihiis ama hooyadiis oo dhiiggiisuna isagu dul saarnaan doonaa oo nin alla ninkii ka sinaysta nin kale naagtiis kaasoo ah kii ka sinaysta naagta deriskiisa sida xaqiiqda ah dhilliga ee dhilladaba waa in la dilaa oo ninkii naagta aabbihiis la seexdaana wuxuu qaawiya cawradii aabbihiis oo sida xaqiiqda ah labadoodaba waa in la dilaa oo dhiiggooduna iyagu dul saarnaan doonaa oo haddii nin la seexdo gabadh uu soddog u yahay sida xaqiiqda ah labadoodaba waa in la dilaa iyagu waxay sameeyeen wax qas ah oo dhiiggooduna iyagu dul saarnaan doonaa oo haddii nin nin kaleeto ula seexdo sida dumarka loola seexdo oo kale labadooduba waxay sameeyeen karaahiyo oo sida xaqiiqda ah waa in iyaga la dilaa oo dhiiggooduna iyagu dul saarnaan doonaa oo haddii nin wada guursada naag iyo hooyadeed taas waa shar oo isaga iyo labadoodaba waa in dhammaantood dab lagu gubaa si aan sharu idinku dhex jirin oo haddii nin neef xayawaan ah kudo sida xaqiiqda ah waa in ninkaas la dilaa oo neefkana waa in aad gowracdaan oo naaguna hadday u dhowaato neef xayawaan ah oo ay u jiifsato naagta iyo neefkaba waa inaad dishaan sida xaqiiqda ah waa in labadoodaba la dilaa oo dhiiggooduna iyagu dul saarnaan doonaa oo haddii ninka haysta walaashiis oo ah ina aabbihiis ama ina hooyadiis oo uu cawradeeda arko oo iyana ay cawradiisa aragto taas waa wax ceeb ah oo iyaga waa in dadkooda hortiisa laga gooyaa waayo isagu wuxuu qaawiya cawradii walaashiis oo dembigiisana wuu qaadan doonaa oo haddii nin la seexdo naag xayl qabta oo uu cawradeeda qaawiyo wuxuu qaawiyey ishii dhiiggeeda oo iyana waxay qaawisay ishii dhiiggeeda oo markaas labadoodaba waa in laga gooyaa dadkooda oo waa inaadan qaawin habaryarta ama eeddada waayo kii saas yeela wuxuu qaawiyey xigaalkiisa u lug oo iyagu waxay qaadan doonaan dembigooda oo haddii nin la seexdo naagta adeerkiis kaasu wuxuu qaawiyey cawradii adeerkiis iyagu waxay qaadan doonaan dembigooda oo waxay dhiman doonaan iyagoo gablan ah oo haddii ninka xaysto naagta walaalkiis taasu waa nijaas waayo wuxuu qaawiya cawradii walaalkiis oo iyagu waxay ahaan doonaan gablan haddaba waa inaad wada xajisaan oo yeeshaan qaynuunadayda oo dhan iyo xukumadayda oo dhan si dalka aan idingeynayo inaad degtaan uusan idin mantagin oo waa inaydan ku socon caadooyinkii quruuntii aan hortiinna ka eriyey waayo iyagu waxyaalahaas oo dhan ayay samayn jireen oo sidaas daraaddeed ayaan u karhay laakiinse waxaan idinku idhi idinka ayaa dalkoodii dhaxli doona oo hanti ahaan ayaan idiin siinayaa kaas oo ah dal caana iyo malab la barwaaqaysan waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah oo idinka soocay dadyowga haddaba sidaa daraaddeed waa inaad kala soocdaan xayawaanka daahirka ah iyo ka nijaasta ah iyo haadda daahirka ah ee ta nijaasta ah oo waa inaydan nafihiinna wax karaahiya ah kaga dhigin xayawaan ama haad ama wax dhulka ku gurguurta oo aan idinka soocay oo aan idhi waa nijaas waa inaad quduusii ahaataan waayo anigoo rabbiga ahuba quduus baan ahay oo dadyowgii baan idinka soocay si aad kuwaygii u ahaataan oo weliba sida xaqiiqda ah waa in la dilaa ninkii ama naagtii ruuxaan leh ama ku alla kii saaxir ah oo iyaga waa in dhagax lala dhacaa oo dhiiggooduna iyaguu dul saarnaan doona laawiyiintii cutubka kow iyo labaatanaad markaasaa rabbigu muuse ku yidhi la hadal wadaaddada ah wiilashii haaruun oo waxaad ku tidhaahdaa ninkiinna yuusan isu nijaasayn mid dadkiisa ah oo dhintay xigaalkiisa u dhow mooyaane kuwaasoo ah hooyadiis ama aabbihiis ama wiilkiisa ama gabadhiisa ama walaalkiis ama walaashiisa bikrada ah oo isaga u dhow oo aan weli nin guursan taas wuu isu nijaasayn karaa waa inuusan isnijaasayn isagoo dadkiisa madax u ah yuusan nijaas iska dhigin oo waa inaan ninkoodana madaxa xiidhan oo waa inayan gadhkooda xiidhin ama ayan jidhkooda goyn iyagu waa inay ilaahooda quduus u ahaadaan oo ayan wax nijaasa ka sheegin magaca ilaahooda waayo iyagu waxay bixiyaan qurbaanadii rabbiga ee dabka lagu sameeyo oo ah cuntada ilaahooda oo sidaa daraaddeed waa inay quduus ahaadaan waa inayan guursan naag dhilla ah ama mid la nijaaseeyey oo waa inayan guursan naag la furay waayo wadaadku quduus buu ilaahiis u yahay haddaba sidaa daraaddeed waa inaad isaga quduus ka dhigtaa waayo isagu wuxuu bixiyaa cuntada ilaahaaga oo isagu waa inuu quduus kuu ahaadaa waayo anba quduus baan ahay anigoo ah rabbiga quduus idinka dhiga oo wadaad kasta haddii ay gabadhiisu isnijaasayso oo ay dhilowdo iyadu nijaas bay ka dhigaysaa aabbaheed oo waa in dab lagu gubaa oo kii wadaadka sare walaalihiis ka dhex ah oo madaxiisa lagu shubay saliiddii subkidda oo ah kan loo daahiriyey inuu xidho dharka quduuska ah waa inaanay timaha madaxiisu arbushnaan ama uusan dharkiisa dildillaacin oo weliba waa inuusan meyd gudaha ugu gelin oo xataa waa inuusan isu nijaasayn aabbihiis iyo hooyadiis toona oo waa inuusan dibadda uga baxan meesha quduuska ah waana inuusan nijaasayn meesha quduuska ah ee ilaahiisa waayo isaga waxaa kor saaran taajkii saliidda subkidda ee ilaahiisa waayo aniga ayaa rabbiga ah oo isagu waa inuu guursadaa gabadh bikrad ah waa inuusan marnaba guursan carmal ama naag la furay ama naag nijaasowday oo dhillo ah laakiinse waa inuu guursadaa gabadh bikrad ah oo dadkiisa ka dhalatay oo waa inuusan dhashiisa ku dhex nijaasayn dadkiisa waayo aniga ayaa ah rabbiga isagoo quduus ka dhiga markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi haaruun la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa tan iyo ab ka ab ku alla kii farcankaaga ahu isagoo in leh yuusan u dhowaan inuu cuntada ilaahiisa bixiyo waayo nin alla ninkuu yahayba kii in lahu waa inuusan u soo dhowaan kaasoo ah ninkii indhala ama curyaan ah ama kii sankiisu faruuran yahay ama jidhkiisu leeyahay wax dheeraad ah ama ninkii cag jaban ama gacan jaban ama kii tuur leh ama kii celin ah ama kii ishiisu iin leedahay ama kii cambaar qaba ama kii cadho qaba ama kii xiniyihiisu burbureen wadaadka haaruun ah nin alla ninkii farcankiisa ka mid ahu isagoo iin leh waa inuusan u soo dhowaan inuu bixiyo qurbaannada rabbiga oo dabka lagu sameeyo waayo isagu iin buu leeyahay oo waa inuusan u soo dhowaan inuu cuntada ilaahiisa bixiyo isagu waa inuu cunaa cuntada ilaahiisa tan quduuska ah iyo tan ugu wada quduusanba laakiinse waa inuusan meesha daaha leh gelin ama uusan meesha allabariga u dhowaan si uusan u nijaasayn meelahayga quduuska ah maxaa yeelay isagu in buu leeyahay oo aniga ayaa ah rabbiga iyaga quduus ka dhiga muuse sidaasuu kula hadlay haaruun iyo wiilashiisii iyo dadkii reer banu israa'iil oo dhanba laawiyiintii cutubka laba iyo labaatanaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi la hadal haaruun iyo wiilashiisa oo waxaad iyaga u sheegtaa inay iska soocaan waxyaalaha quduuska ah oo reer banu israa'iil oo ay ii daahiriyaan iyo inayan wax nijaas ah ka sheegin magacayga quduuska ah waayo aniga ayaa rabbiga ah oo waxaad iyaga ku tidhaahdaa ku alla kii ka mid ah farcankiinna oo dhantan iyo ab ka ab hadduu isagoo nijaas qaba u soo dhowaada waxyaalaha quduuska ah oo reer binu israa'iil ay rabbiga u daahiriyeen qofkaas hortayda waa in laga gooyaa waayo aniga ayaa rabbiga ah oo ku alla kii farcanka haaruun ka mid ah oo baras qaba ama dheecaan ka daadanaya waa inuusan wax ka cunin waxyaalaha quduuska ah jeeru daahir noqdo oo ku allah kii taabta wax mayd ku nijaasoobay ama uu taabto nin shahwadiisu ka daadatee ama ku alla kii taabta wax gurguurto oo uu isagu ku nijaasoobo amase qof isaga nijaaso qabadsiin kara wax kastoo ay nijaastiisu tahayba qof alla qofkii waxyaalaha caynkaas a taabto wuxuu nijaas ahaan doonaa tan iyo fiidkii oo waa inuusan wax ka cunin waxyaalaha quduuska ah inuu jidhkiisa biyo ku maydha mooyaane oo isna markii qorraxdu dhacdo ayuu daahir noqon doonaa oo markaas dabadeedna isagu wax ha ka cuno waxyaalaha quduuska ah maxaa yeele taasu waa cuntadiisii oo isagu si uusan ugu nijaasoobin waa inuusan inaba cunin wax iska bakhtiya amase dugaaggu bakhtiistay waayo aniga ayaa rabbiga ah oo sidaa daraaddeed iyagu waa inay amarkayga xajiyaan waaba intaasoo ay dembi u qaataan taas aawadeed oo ay ku dhintaan haddii ay nijaaseeyaan waayo aniga ayaa ah rabbiga iyaga quduus ka dhiga oo qof qalaadu waa inuusan waxba ka cunin waxa quduuska ah oo qofkii wadaadka la deggan amase shaqaalihii la soo kiraystay waa inuusan waxba ka cunin waxa quduuska ah laakiinse haddii wadaad qof soo iibsado kii uu lacagtiisa ku soo iibsaday waxa ka cuno oo intii isaga gurigiisa ku dhalatayna cuntadiisa waxa ka cuneen oo wadaad gabadhiis hadday nin qalaad guursato iyadu waa inayan wax ka cunin qurbaanka sare loo qaado ee waxyaalaha quduuska ah laakiinse wadaad gabadhiis hadday carmal tahay ama la soo furay oo ayan carruur lahayn oo ay ku soo noqoto gurigii aabbaheed oo ay halkaas u joogto sidii waagii ay yarayd markaas iyadu waxa ka cunto cuntada aabbaheed laakiinse qof qalaadu yuusan wax ka cunin oo waxa quduuska ah haddii nin kama ku cuno intii uu cunay oo shan meelood loo dhigay meesheed ha ku sii daro oo waxa quduuska ah wadaadka ha u dhiibo oo iyagu waa inayan nijaasayn waxyaalaha quduuska ah ee reer binu israa'iil oo ay rabbiga u bixiyaan si ayan uga dhigin inay iyagu qaataan xumaanta eedda keenta markay cunaan waxyaalahooda quduuska ah waayo aniga ayaa ah rabbiga iyaga quduus ka dhiga markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi waxaad la hadashaa haaruun iyo wiilashiisa iyo dadka reer binu israa'iil oo dhan oo waxaad ku tidhaahdaa ku alla kii reer binu israa'iil ka mid ah ama dadka shisheeyaasha ah ee reer binu israa'iil dhex deggan markay keenaan qurbaankooda ay rabbiga ugu bixinayaan qurbaan la guba aabadiis hadduu yahay nidiradooda midkood amase qurbaanadooda ikhtiyaarka ah si laydinka aqbalo aawadeed waa inaad bixisaan neef lab oo aan iin lahayn kaasoo ka mid ah lo'da ama idaha ama orgida laakiinse waa inaydan bixin wax alla wixii iin leh waayo waxaas laydinka aqbali maayo oo ku alla kii rabbiga u bixiyo allabariga qurbaanno labaadiine ah si uu ku oofiyo midna amase qurbaan ikhtiyaar ah si looga aqbalo aawadeed waa inuu ka bixiyaa lo'da ama idaha neef dhan oo aan inaba iin lahayn waa inaydaan rabbiga u bixin ama aydan ka dhigin qurbaan dab lagu sameeyo oo meesha allabariga loo saaro rabbiga aawadiis neef indhala ama mid jaban ama mid naafaa ama mid qoon leh ama mid cambaar qaba ama mid calo qaba oo dibi yaro ama wan yar miduu yahayba neefkii jidhkiisu wax dheeraad ah leeyahay ama xubnihiisa wax ka dhiman yihiin kaas qurbaan ikhtiyaar ah waad u bixin kartaa laakiinse nidar daraaddiis loo aqbali maayo waa inaydaan rabbiga u bixin neef xaniinyihiisa la burburiyey ama la tumey ama la jejebiyey ama laga gooyey oo waa inaydaan dalkiinna sidaas oo kale ku dhex samayn oo kuwaas waa inaydaan ka guddoomin qof shisheeye ah gacantiis oo aydan ku bixin cuntada ilaahiinna maxaa yeelay iyagu wax qarriban bay leeyihiin oo in baa ku taal sidaa daraaddeed iyaga innaba laydinka aqbali maayo markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi markii uu dhasho dibi ama wan ama orgi intii toddoba maalmood ah waa inuu hooyadiis ku hoos jiraa oo maalinta siddeedaad iyo intii ka dambaysana waa loo aqbali doonaa in rabbiga loogu bixiyo qurbaan dab lagu sameeyo oo sac iyo lax toona waa inaydaan ilmaheeda iyo iyada isku maalin gowracin oo markaad rabbiga u bixinaysaan allabari mahadnaqid ah waa inaad kaas u bixisaan si laydinka aqbalo oo isla maalintaas waa in la wada cunaa oo waa inaydaan waxba ka reebin tan iyo subaxda dambe waayo aniga ayaa rabbiga ah haddaba sidaa daraaddeed waa inaad xajisaan oo yeeshaan amaradayda waayo aniga ayaa rabbiga ah waa inaydan wax nijaas ah ka sheegin magacayga quduuska ah laakiinse quduus baan ku dhex ahaan doonaa dadka reer binu israa'iil waayo anigu waxaan ahay rabbiga quduus idinka dhiga oo dalkii masar idinka soo bixiyey inuu ilaah idiin ahaado aawadeed waayo aniga ayaa rabbiga ah laawiyiintii cutubka saddex-iyo labaatanaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi dadka reer binu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa kuwan waa rabbiga idihiisa la amray oo aad naadin doontaan inay ahaadaan shirar quduus ah xataa kuwan waa iidahayga la amray lix maalmood waa inuu shuqul la qabtaa laakiinse maalinta toddobaad waa sabti nasasho weyn leh oo ah shir quduus ah waa inaydaan innaba shuqul qaban cayn kastoo uu yahayba waayo waa sabti ay tahay in rabbiga looga dhowro meel kastoo aad deggan tihiinba kuwan waa rabbiga iidihiisa la amray oo ah shirar quduus ah oo ay tahay inaad naadisaan wakhtigooda la amray bisha koowaad maalinteeda afar iyo tobnaad markay fiidkii tahay waa rabbiga iiddiisii kormaridda oo isla bishaas maalinteeda shan iyo tobnaadna waa iidda kibista aan qamiirka lahayn oo rabbiga loo qabto oo intii toddoba maalmood ah waa inaad kibis aan qamiir lahayn cuntaan oo maalinta koowaad waa inaad shir quduus a yeelataan waa inaydaan innaba shuqul ada qaban laakiinse intii toddoba maalmood ah waa inaad rabbiga u bixisaan qurbaan dab lagu sameeyo oo maalinta toddobaad waa shir quduus ah oo waa inaydaan innaba shuqul ada qaban markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi dadka reer banu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa dalka aan idin siinaya markaad gashaan oo aad midhaha goosataan markaas waxaad wadaadka u keentaan xidhmo ah beergoyska midhihiisa ugu horreeya oo isna xidhmada waa inuu ku ruxruuxa rabbiga hortiisa si laydin aqbalo oo maalinta sabtida ka dambaysa wadaadku waa inuu ruxruxaa oo maalinta aad xidhmada ruxruxdaan wan yar oo aan iin lahayn oo gu' jira waa inaad rabbiga ugu bixisaan qurbaan la guba aawadiis oo qurbaankiisa hadhuudhka ahuna waa inuu ahaadaa eefah toban meelood loo dhigay labadiis meelood oo bur wanaagsan ah oo saliid lagu daray kaasoo ah qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon u ah oo qurbaankiisa cabniinka ahuna waa inuu ahaadaa qamri kaasoo ah hiin afar meelood loo dhigay meesheed oo waa inaydaan cunin kibis ama hadhuudh duban ama sabuullo cusub ilaa isla maalintaas jeeraad keentaan qurbaankii ilaahiinna kaasu weligiinba waa idiin qaynuun tan iyo ab ka ab meel kastoo aad deggan tihiinba oo maalintii aad keenteen xidhmada qurbaanka la ruxruxo oo ah maalinta ka dambaysa sabtida waxaad ka tirsataan toddoba toddobaad oo kaamil ah oo waxaad tirsataan konton maalmood ilaa maalinta ka dambaysa sabtida toddobaad oo dabadeedna waxaad rabbiga u bixisaan qurbaan hadhuudh cusub ah oo waa inaad rugihiinna ka keentaan laba kibsood oo ah qurbaan la ruxruxo oo ah eefaah toban meelood loo dhigay labadiis meelood oo waa inay bur ahaadaan oo waa in khamiir lagu dubaa oo rabbiga loogu keenaa qurbaan midhaha ugu horreeya oo waxaad kibista la keentaan toddoba wan oo yaryar oo aan in lahayn oo wada gu' jira iyo dibi yar iyo laba wan oo waaweyn oo waa inay rabbiga u ahaadaan qurbaan la gubo oo waxaad iyaga la keentaan qurbaankooda haruurka ah iyo qurbaanadooda cabliinka ahba kuwaasoo wada ah qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga u ah caraf udgoon oo waa inaad bixisaan orgi qurbaan dembi ah iyo laba wan oo yaryar oo gu' jira oo ah allabari qurbaanno nabaadiine ah oo wadaadku waa inuu rabbiga hortiisa qurbaan la ruxruxo iyaga ugula ruxruxaa kibista midhaha ugu horreeya oo raacda labada wan oo yaryar oo iyagu quduus bay rabbiga u ahaan doonaan wadaadka aawadiis oo isla maalintaas waa inaad naadisaan inuu shir quduus ah idiin jiri doono oo waa inaydaan dharaartaas shuqul adag qaban waayo kaasu weligiinba waa idiin qaynuun tan iyo ab ka ab meel kastoo aad deggan tihiinba oo markaad beeraha dhulkiinna goosataan waa inaydan dhammaan wada goosan midhaha ku yaal beertiinna geesaheeda oo weliba waa inaydan wada urursan xaaxaabka beergoosadkiinna waa inaad u daysaan miskiinka iyo shisheeyaha waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi dadka reer binu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa bisha toddobaad maalinteeda koowaad waxay idiin ahaan doontaa nasasho weyn oo ah buun afuufid xusuus ah iyo shir quduus ah oo innaba waa inaydan shuqul adag qaban oo waa inaad rabbiga u bixisaan qurbaan dab lagu sameeyo markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi habase yeeshee bishan toddobaad maalinteeda tobnaad waa maalinta kafaare gudka oo waa inay idiin ahaataa shir quduus ah oo waa inaad nafihiinna dhibtaan oo waa inaad rabbiga u bixisaan qurbaan dab lagu sameeyo oo isla maalintaas waa inaydan waxba shuqul qaban cayn kasta ha ahaadee waayo taasu waa maalintii kafaare gudka in kafaare gud laydinku sameeyo rabbiga ilaahiinna ah hortiisa oo qof kasta ha ahaadee kii aan maalintaas la dhibin dadkiisa waa in laga gooyaa oo qof kasta ha ahaadee kii maalintaas wax shuqul ah qabtaa cayn kastoo uu yahayba qofkaas ayaan ka dhex baabi'in doonaa dadkiisa waa inaydaan innaba shuqul qaban cayn kastoo uu yahayba oo kaasuu weligiinba waa idiin qaynuun tan iyo ab ka ab meel kastoo aad deggan tihiinba oo dhalaartaasu waxay idiin ahaan doontaa sabti nasasho weyn leh oo waa inaad nafihiinna dhibtaan oo bisha maalinteeda sagaalaad waa inaad dhowrtaan sabtidiinna tan iyo fiid ilaa ka fiid markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi la hadal dadka reer banu israa'iil oo waxaad ku tidhaahdaa bishan toddobaad maalinteeda shan iyo tobnaad waa iiddii waababka oo waa in toddoba maalmood rabbiga loo iidaa maalinta koowaad waa inay shir quduus ah ahaataa oo waa inaydaan innaba shuqul ada qaban oo intii toddoba maalmood ah waxaad rabbiga u bixisaan qurbaan dab lagu sameeyo oo maalinta siddeedaadna waa inay idiin ahaataa shir quduus ah oo waa inaad rabbiga u bixisaan qurbaan dab lagu sameeyo oo waa inaydaan innaba shuqul ada qaban waayo dharaartaasu waa shir quduus ah kuwan waa rabbiga iidihiisa la amray oo ay tahay inaad naadisaan inay ahaadaan shirar quduus ah oo waa inaad rabbiga u bixisaan qurbaan dab lagu sameeyo kaasoo ah qurbaan la gubo iyo qurbaan haluun ah iyo allabari iyo qurbaanno cabniin ah oo mid kastana maalintiisa ha la bixiyo oo kuwaasu waa ka gooni sabtiyadii rabbiga iyo hadiyadihiinna oo waa ka gooni nadiradiinna oo dhan oo waa ka gooni qurbaanadiinna ikhtiyaarka ah oo dhan ee aad rabbiga siisaan habase yeeshee bisha toddobaad maalinteeda shan iyo tobnaad markaad midhaha dhulka soo urursataan waa inaad intii toddoba maalmood ah rabbiga iiddiisa dhowrtaan maalinta koowaad waa inay ahaataa nasasho weyn oo maalinta siddeedaadna waa inay ahaataa nasasho weyn oo maalinta koowaad waxaad soo qaadataan midhaha dhirta wanaagsan iyo laamo cawbaar ah iyo dhir waaweyn laamaheed iyo saafsaafka durdurka oo waa inaad rabbiga ilaahiinna ah hortiisa ku rayraysaan intii toddoba maalmood ah oo sannaddiiba toddoba maalmood waa inaad rabbiga iid u qabataan oo kaasu waa qaynuun weligiisba idiin jira tan iyo ab ka ab oo iiddaas waa inaad bisha toddobaad dhowrtaan intii toddoba maalmood ah waa inaad waabab ku hoyataan oo kulli reer banu israa'iilka waddaniga ah oo dhammu waa inay waabab ku hoydaan si farcankiinna dambe u ogaado inaan reer banu israa'iil waabab kooyiyey markaan iyaga ka soo bixiyey dalkii masar waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah oo muusena wuxuu reer banu israa'iil u sheegay iidihii rabbiga oo la amray laawiyiintii cutubka afar iyo labaatanaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi waxaad reer banu israa'iil ku amartaa inay kuu keenaan saliid saafiya oo saytuun ah oo loo tumay laambadda in laambad lagu shido had iyo goorba oo daaha markhaatiga dibaddiisa oo teendhada shirka gudaheeda ah haaruun waa inuu rabbigu hortiisa had iyo goorba ku hagaajiyaa tan iyo fiidkii iyo ilaa subaxdii oo kaasu waa inuu ahaadaa qaynuun weligiis idiin jiri doono tan iyo ab ka ab oo isagu waa inuu had ya goorba laambadaha ku kor hagaajiyaa laambadda saafiga ah oo rabbiga hortiisa taal oo waa inaad bur soo qaadataa oo aad ka dubtaa laba iyo toban xabbadood oo kibis ah oo xabbaddiiba waa inuu eefaah toban meelood loo dhigo labadiis meelood ku jira oo waa inaad laba saf u dhigtaa oo safkiiba waxaad ka dhigtaa lix xabadood oo waxaad saartaa miiska saafiga ah oo rabbiga hortiisa yaal oo saf kastaaba waxaad ku shubtaa foox saafi ah si uu kibista ugu noqdo xusuus kaasoo ah qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo oo isagu had iyo goorba sabti kasta waa inuu rabbiga hortiisa ku hagaajiyaa waayo kaasu wuxuu reer bani israa'iil u yahay axdi weligiis ah oo kibistaas waxaa iska yeelan doona haaruun iyo wiilashiisa oo waa inay meel daahir ah ku cunaan waayo taasu isaga waa ugu wada quduusan tahay qurbaannada rabbiga ee dabka lagu sameeyo oo qaynuun weligiis ah loo amray oo naag reer binu israa'iil ah wiilkeed oo aabbihiis uu masri ahaa ayaa reer binu israa'iil dhex galay oo wiilkii naagta reer binu israa'iil iyo nin reer binu israa'iil ah ayaa xerada dhexdeedii ku diriray markaasaa naagtii reer binu israa'iil wiilkeedii magacay rabbiga caayay oo habaaray oo isagii waxaa loo keenay muuse oo wiilkaas hooyadiis magaceedu wuxuu ahaa shulomid ina dibrii waxayna ahayd qabiilka daan oo isagiina way xidheen ilaa xukunkiisu ka soo baxo afka rabbiga markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi kii caytamay xerada ka soo baxay oo intii isaga maqashay oo dhammu gacmahooda madaxiisa ha kor saareen oo dabadeedna ururka oo dhammu ha dhagxiyeen oo waa inaad reer banu israa'iil la hadashaa oo waxaad ku tidhaahdaa ku alla kii ilaahiisa caaya waa inuu dembigiisa qaadaa kii magaca rabbiga caaya sida xaqiiqda ah waa in la dilaa ururka oo dhammu hubaal waa inay isaga dhagxiyaan oo hadduu shisheeye yahay iyo hadduu waddan yahayba markuu magaca rabbiga caayo waa in la dilaa oo ku alla kii qof kala dila sida xaqiiqda ah waa in la dilaa oo ku alla kii neef xoolo ah dilaana waa inuu magaa oo neefneef ku gudaa oo haddii nin deriskiisa ah waxyeelo wax alla wixii uu yeelay oo kale waa in isagana la yeelaa jabniin jabniin ha ku mago ilna il ha ku mago iligna ilig ha ku mago oo isagu siduu qofka wax u yeelay saasoo kale isagana ha loo yeelo oo kii neef xoolo ah dila waa inuu isagu magaa kii qof dilase waa in isagana la dilaa oo waa inaad sharci qudha u haysataan shisheeyaha iyo waddanigaba waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah markaasaa muuse la hadlay reer binu israa'iil oo iyana waxay xerada ka soo bixiyeen kii caytamay oo way dhagxiyeen oo reer binu israa'iil waxay sameeyeen sidii rabbiga muuse ku amray laawiyiintii cutubka shan iyo labaatanaad markaasaa rabbigu muuse kula hadlay buur siinaay oo wuxuu ku yidhi reer binu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa markaad gashaan dalka aan idin siinayo waa in dalku sabti rabbiga u dhowraa lix sannadood waa inaad beertaada beerataa oo lix sannadoodna waa inaad beertaada canabka ah baarka ka jartaa oo midhaheedana waa inaad soo xaraysataa laakiinse sannadda toddobaad waa inay dhulka u ahaataa sabti nasasho weyn ah oo taasu waa sabti rabbiga loo dhowro oo waa inaadan beertaada beeran ama aadan beertaada canabka ah baarka ka jarin oo sannaddaas wixii beertaada ka baxa iyagoo aan la beerin waa inaadan guran oo canabkaaga aan la hagaajin midhihii ka baxana waa inaadan urursan waayo sannaddaasu waa inay dhulka u ahaataa nasasho weyn oo dhulka sabtidiisu cunto bay idiin ahaan doontaa adiga iyo addoonkaaga iyo addoontaada iyo madiidinkaaga aad kiraysatay iyo kan shisheeye kuu ah oo kula degganba iyo xoolahaaga iyo xayawaanka dalkaaga jooga oo dhan waxaa cunto u ahaan doona midhaha dalka iska baxa oo idil oo waa inaad tirsataa toddoba sabtiyood oo sannado ah taasu waxa weeyaan toddoba meelood oo toddoba sannadood ah oo toddoba sabtiyood oo toddoba sannadood ah wakhtigoodu wuxuu ku ahaan doonaa sagaal iyo afartan sannadood oo dabadeedna waa inaad bisha toddobaad maalinteeda tobnaad buun dhawaajisaa oo maalinta kafaara gudka waa inaad dalkiinna oo dhan buun ka dhawaajisaan oo waa inaad sannadda kontonaad quduus ka dhigtaan oo dhammaan dadka dalka deggan oo dhan waxaad u naadisaan xorriyad oo sannaddaasu waxay idiin ahaan doontaa wakhti yuubilii ah oo midkiin kasta waa inuu ku noqdaa hantidiisii oo midkiin kasta waa inuu ku noqdaa qoladiisii oo sannaddaas kontonaad wuxuu idiin ahaan doonaa wakhti yuubilii ah oo waa inaydan waxba beeran ama aydan goosan wixii beertiinna iskood uga baxa ama aydan soo urursan canabka ka baxa geedka canabka oo aan la hagaajin waayo sannaddaasu waa wakhti yuubilii ah oo waa inay idiin ahaataa mid quduus ah oo waxaad cuni doontaan midhaha berrinka iskood uga baxa oo sannaddaas yuubilii ah midkiin kasta waa inuu ku noqdaa hantidiisii oo haddaad deriskaaga wax ka iibisid ama haddaad gacanta deriskaaga wax ka iibsatid waa inaan midkiinna midka kala dulmin oo sannadaha wakhtiga yuubilii ah ka dambeeya sida tiradoodu tahay waa inaad deriskaaga wax uga iibsataa oo isna wax ha kaaga iibiyo siday tahay sannadaha wax la goosto oo waa inaad qiimaha u kordhisaa sida sannaduhu u badan yihiin oo waa inaad qiimaha u dhintaa sida sannaduhu u yar yihiin waayo isagu wuxuu wax kaaga iibin doonaa sida ay tahay tirada sannadaha wax la goosanayo waa inaan midkiinna midka kale dulmin laakiinse waxaad ka cabsataan ilaahiinna waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah haddaba sidaas daraaddeed waa inaad qaynuunadayda yeeshaan oo aad xukummadaydana dhowrtaan oo yeeshaan oo markaasaad dalka ammaan ku degganaan doontaan oo dhulkuna wuxuu dhali doonaa midhihiisa oo waxaad cuni doontaan wax aad ka dheragtaan oo dalkana ammaan baad ku degganaan doontaan oo haddaad istidhaahdaan bal maxaynu sannadda toddobaad cuni doonnaa waayo waxba ma aynu beeran doonno oo soomana urursan doonno midhaheenna markaas anigu sannadda lixaad ayaan barakadayda idiin amri doonaa oo waxaa dhulka idinka soo bixi doona midho saddex sannadood ku filan oo sannadda siddeedaadna waxbaad beeran doontaan oo waxaad cuni doontaan midhihii hore oo tan iyo ilaa aad midhaha sannadda sagaalaad soo xaraysataan waxaad iska cuni doontaan midhihii hore oo dalkana waa inaydan hanti weligeed ah u iibin waayo dalka anigaa iska leh oo idinna waxaad tihiin shisheeyaal ee socoto ila jooga oo dalka aad hantida u leedihiin oo dhan waxaad dhulka uga oggolaataan furasho oo haddii walaalkaa miskiin noqdo oo uu hantidiisa qaar iibiyo markaas xagaalkiisa ugu dhow ha yimaaddo oo ha u furto waxay walaalkiis iibiyey oo nin hadduusan lahayn qof isaga u furta laakiinse uu mar dambe helo wax ku filan inuu dhulkiisii ku soo furto markaas ha tiriyo sannadaha la iibiyey oo waxa dheeraadka ah ha u celiyo ninkii uu ka iibiyey oo hantidiisii ha ku noqdo laakiinse hadduusan soo ceshan karin markaas wixii uu iibiyey waxay ku sii jiri doonaan kii ka iibsaday gacantiisa tan iyo sannadda yubalii ah oo sannadda yubaliiga ah ayaa waxaasu gacantiisa ka bixi doonaan oo isna markaasuu hantidiisii ku noqon doonaa oo qof hadduu iibiyo guri lagu hoydo oo magaalo dayr leh ku yaal markaas intii sannad dhan ah wuu soo furan karaa gurigiisii uu iibiyey waayo sannad dhan ah wuxuu xaq u leeyahay inuu soo furto oo haddaan la soo furan intii sannad dhan ah markaas gurigii magaalada dayran ku yiil waa inuu weligii hanti u ahaadaa qofkii iibsaday oo tan iyo ab ka ab isagaa iska leh oo sannadda yubalii ahna gacantiisa ka bixi maayo laakiinse guryaha ku dhex yaal tuulooyinka aan lahayn deyr ku wareegsan ha lagu tiriyo beeraha duurka ku yaal oo iyaga waa la soo furan karaa oo sannadda yubalii ahna gacanta kii iibsaday way ka bixi doonaan habase yeeshee magaalooyinka reer laawi saas ma aha oo reer laawi mar kasta way soo furan karaan guryaha ku dhex yaal magaalooyinka ay iyagu hantida u leeyihiin oo mid reer laawi ahu hadduu soo furto markaas gurigii la iibiyey iyo magaaladii hantidiisa ahaydba waxay bixi doonaan wakhtiga yubalii ah waayo guryaha ku dhex yaal magaalooyinka reer laawi waa hantidooda oo ku dhex jirta reer banu israa'iil laakiinse waa inaan la iibin beertii ku taal cagaarka magaalooyinkooda waayo taasu waa hantidooda weligeed ah oo haddii walaalkaa miskiin noqdo oo intuu ku ag joogo masaruufkiisa waayo adigu waa inaad taageertaa oo isagu waa inuu kuula degganaado sidii shisheeye ee nin socota ah oo waa inaadan isaga ka qaadan kor socod ama wax dheeraad ah toona laakiinse ilaahaaga ka cabso oo walaalkaa ha kula degganaado oo waa inaadan lacagtaada kor socod ku daymin ama aadan quudkaaga u siin si aad wax dheeraad ah kaga qaadatid aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah oo dalkii masar idinka soo bixiyey inaan idin siiyo dalka kancaan oo aan ilaah idiin noqdo aawadeed oo haddii walaalka miskiin noqdo isagoo kula jooga oo uu iska kaa iibiyo waa inaadan isaga ka dhigin inuu kuuga adeego sidii addoon oo kale laakiinse waa inuu kuula joogaa sidii madiidin la kiraysto iyo sidii mid socota ah oo waa inuu kuwa adeegaa tan iyo sannadda yubalii ah oo dabadeedna ha kaa tago isaga iyo carruurtiisaba oo ha ku noqdo reerkiisii iyo hantidii awowyaashiis waayo iyagu waa addoommadaydii aan dalkii masar ka soo bixiyey oo waa inaan loo iibin sidii addoommo waa inaadan cadaadis ugu talin laakiinse ilaahaaga ka cabso oo ragga iyo dumarka addoommada ah oo aad lahaanaysaan waxaad ka iibsan doontaan qurumaha hareerihiinna ku wareegsan iyaga waa inaad ka iibsataan rag iyo dumar addoommo ah oo weliba waxaad ka iibsataan shisheeyayaasha idindhex deggan iyo reerahooda idinla joogaba kuwaasoo ay dalkiinna ku dhaleen oo waxay ahaan doonaan hantidiin oo iyaga waa inaad dhaxal uga dhigtaan carruurtiinna idinka dambaysa si ay iyana hanti ahaan ugu haystaan oo iyagu waa kuwa aad weligiin addoomma ka dhiganaysaan laakiinse walaalihiinna reer banu israa'iil waa inaan midkiinna midka kale cadaadis ugu talin oo haddii shisheeye ama socoto kula joogo uu taajir noqdo oo walaalkaana uu agtiisa miskiin ku noqdo oo uu markaas iska iibiyo shisheeyaha ama socotada kula jooga amase shisheeyaha qoladiisii markii la iibiyo dabadeed waa la soo furan karaa walaalihiis mid ka mid ahu waa soo furan karaa ama adeerkiis ama ina adeerkiis way soo furan karaan amase midkii xigaal u dhow ah oo qoladiisa ahu waa soo furan karaa amase isaga qudhiisu hadduu taajir noqdo waa isfuran karaa isaga iyo kan isaga iibsaday waa inay tiriyaan sannadihii u dhaxeeyey sannaddii uu iibsaday iyo sannadda yubali ah oo qiimihii iibka waa inuu ahaadaa si waafaqsan tiradii sannadaha oo wakhtigu la joogay waa inuu ahaadaa sida wakhtiga shaqaalo la kiraysto oo haddii sannada badanu ay weli dhiman yihiin inta ay yihiin oo kale iyaga ha uga celiya qiimihii furashadiisa oo ha uga bixiyo lacagtii lagu iibsaday laakiinse haddii sannada yaru ay ka dhiman yihiin sannadda yuballi ah markaas waa inuu isaga la xisaabtamo oo inta sannadihiisu ay yihiin oo kale waa inuu ka celiyaa qiimihii furashadiisa oo waa inuu isaga ula joogaa sida shaqaale la kiraysto sannad ka sannad oo isagu waa inuusan cadaadis hortaada uga talin oo isaga haddaan sidan lagu soo furan markaasuu sannadda yubali ah bixi doonaa isaga iyo carruurtiisaba waayo reer banu israa'iil anigay addoommo ii yihiin oo iyagu waa addoomadaydii aan ka soo bixiyey dalkii masar aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah laawiyiintii cutubka lix iyo labaatanaad waa inaydan sanamyo samaysan ama aydan qutumsan ekaan la qoray ama satiir oo waa inaydan dalkiinna dhagaxa la qoray u dhex dhigin inaad u sujuuddaan waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah waa inaad iidahayga dhowrtaan oo aad meeshayda quduuska ah maamuustaan aniga ayaa rabbiga ah haddaad qaynuunnadayda ku socotaan oo aad amarradayda dhowrtaan oo yeeshaan markaasaan roobkiinna idin siinayaa xilligiisa oo dhulkuna wuxuu dhali doonaa midhihiisa dhirta duurkuna midhahooday dhali doonaan tumidda hadhuudhkiinnu waxay gaadhi doontaa guridda canabkiinna guridda canabkuna waxay gaadhi doontaa ilaa wakhtiga beeridda oo cuntadiinna ayaad cuni doontaan ilaa aad dherigtaan oo dalkiinnana ammaan baad ku degganaan doontaan oo anigu waxaan dalka idinku siin doonaa nabaaddiino oo idinna waad iska jiibsan doontaan oo waxba idinma cabsiin doonaan oo ana dugaagga xun dalkiinna waan ka baabbi'in doonaa oo seefuna dalkiinna innaba ma dhex mari doonto oo idinku cadaawayaashiinnaad eryan doontaan oo iyana hortiinnay seef kaga baabbi'i doonaan oo shan idinka ahu boqol nin bay eryan doonaan oo boqol idinka ahuna toban kun oo nin bay eryan doonaan oo cadaawayaashiinnuna hortiinnay seef kaga baabbi'i doonaan oo anigu waan idiin soo jeesan doonaa waanan idin badin doonaa oo idin tarmin doonaa oo axdigaygii aan idinla dhigtayna waan sii adkayn doonaa oo waxaad cuni doontaan midhihii hore oo aad wakhti dhayrkeedsateen oo waxaad soo bixin doontaan midhihii hore si aad kuwa cusub meel ugu heshaan oo anna taambuuggaygan idinka dhex dhisan doonaa oo naftayduna idinma karhi doonto oo dhexdiinnan ku socon doonaa oo ilaahiinnan ahaan doonaa oo idinkuna dadkaygaad ahaan doontaan anigu waxaan ahay rabbiga ilaahiinna ah oo idinka soo bixiyey dalkii masar si aydan u sii ahaan addoommadoodii khataraddii harqoodkiinna waan idinka jebiyey oo waxaan idinka dhigay inaad madax furnaan ku socotaan laakiinse haddaad i dhegaysan weydaan oo aydaan amaradan oo dhan wada yeelin iyo haddaad qaynuunnadayda diiddaan iyo haddii naftiinnu xukumadayda karahdo oo aad amaradayda oo dhan wada yeeli weydaan ilowse aad igu axdi furtaan markaasaan aniguna waxyaalahan idinku samayn doonaa naxdin baan idinku soo dejin doonaa taasoo ah baabbi'id iyo qandho indhaha idinka ridda oo naftana idinka dullaysa oo abuurkiinnana waxtar la'aan baad u beeran doontaan waayo waxaa iska cuni doona cadaawayaashiinna oo anna gees baan idinka noqon doonaa oo cadaawayaashiinna hortooda baa laydinku layn doonaa oo waxaa idiin talin doona kuwa idin nacab waadna iska carari doontaan iyadoo aan ninna idin eryanayn oo weliba haddaydan waxyaalahaas daraaddood ii dhegaysan haddana toddoba jeer oo kale ayaan dembiyadiinna aawadood idiin edbin doonaa waanan jebin doonaa kibirka xooggiinna oo samadiinnana waxaan ka dhigi doonaa sida bir oo kale dhulkiinnana sida naxaas oo kale oo xooggiinnana waxtar la'aan buu idinkaga dhammaan doonaa waayo dhulkiinnu midho ma dhali doono oo dhirta dalka ku taalna midho kama soo bixi doonaan oo haddaad isii caasisaan oo aydan i dhegaysan toddoba jeer oo kale ayaan balaayo idinku soo dejin doonaa siday dembiyadiinnu yihiin oo waxaan dhexdiinna ku soo dayn doonaa dugaagga duurka kuwaasoo carruurtiinna idinka dhifan doona oo xoolihiinna baabbi'in doona oo idinkala yarayn doona oo jidadkiinnuna cidlabay noqon doonaan oo weliba waxyaalahaas daraaddood haddaad edab ku soo yeelan weydaan laakiinse aad isii caasisaan markaas aniguna gees baan idinka ahaan doonaa oo waan idin layn doonaa xataa toddoba jeer ayaan dembiyadiinna aawadood idiin layn doonaa oo waxaan idinku soo dejin doonaa seef idinka aargudda aanadii axdiga oo magaalooyinkiinna waad ku soo wada ururi doontaan oo anna balaayo waan idinku dhex ridi doonaa markaasaad cadowga u gacan geli doontaan oo markaan usha kibistiinna jebiyo toban naagood ayaa kibistiinna isku foorno ku dubi doonta oo haddana waxay kibistiinna idinku siin doonaan miisaan oo kolkaad cuntaanna kama dhergi doontaan oo haddaad waxyaalahaas oo dhan igu dhegaysan weydaan ilowse aad isii caasisaan markaasaan aniguna gees idinka ahaan doonaa waanan xanaaqi doonaa oo dembiyadiinna aawadoodna ayaan toddoba jeer oo kale idiin edbin doonaa oo waxaad cuni doontaan hilibka wiilashiinna oo waxaad cuni doontaan hilibka gabdhihiinna oo anigu meelihiinna sarsare waan dumin doonaa oo sanamyadiinna qorraxdana waan wada baabbi'in doonaa oo meydadkiinnana waxaan ku dul xoori doonaa meydka sanamyadiinna oo naftayduna way idin karhi doontaa oo magaalooyinkiinna baabba waan ka dhigi doonaa oo meeshiinna quduuska ahna cadla waan ka dhigi doonaa oo weliba carafta fooxiinna udgoon ma aan ursan doono oo weliba dalkana cadla baan ka dhigi doonaa oo cadaawayaashiinna dalka dhex deganuna taas way la yaabi doonaan oo waxaan idinku kala dhex firdhin doonaa quluumaha oo seef galla waan idinla dabageli doonaa dalkiinnuna cidla buu noqon doonaa oo magaalooyinkiinnuna baabba' bay noqon doonaan oo markaasaa dalku sabtiyadiisa ku raaxaysan doonaa intuu cidlo yahay oo idinku aad joogtaan dalka cadaawayaashiina oo dhan oo wakhtigaas oo dhan dalku wuu iska nasan doonaa oo wuxuu ku raaxaysan doonaa sabtiyadiisa oo dalku intuu cidlo yahay oo dhan wuu iska nasan doonaa nasashadaas oo ah mid uusan sabtiyadiinna helin markaad degganaydeen oo intii idinka hadhana waxaan qalbigooda ku ridi doonaa fulaynimo iyagoo dalalka cadaawayaashooda dhex jooga oo sanqadha caleen dabaylu kaxaynayso ayaa iyaga eryan doonto oo waxay uga carar doonaan sida qof seef uga cararo oo iyadoo aan ninna eryanayn ayay iska daadan doonaan oo iyagoo aan ninna eryanayn ayaa midkoodba midka kale ku turunturoon doonaa sidii iyagoo seefka baqanaya oo innaba ma aad yeelan doontaan itaal aad cadaawayaashiinna isku hortaagtaan waxaad ku dhex baabbi'i doontaan quruumaha oo dalka cadaawayaashiinnuna waa idin dhammaysan doonaa oo intii idinka hadhana iyagoo dalka cadaawayaashiinna jooga ayay xumaatadooda u dulloobi doonaan oo weliba xumaatooyinkii awowyaashoodna ayay u dulloobi doonaan wayna qaran doonaan xumaatadoodii iyo xumaatadii awowyaashood iyo xadgudubkii ay igu xadgudbeen iyo weliba caasinimadii ay igu caasiyeen oo aan aawadeed iyaga gees uga noqday oo aan dalkii cadaawayaashooda u geeyey aanoodna seexa ruukuxuunaanoodniyadake akla dugayo haanoodna suusuxoosnaw alakladow oo ay aqbalaan taqsiirta xumaatadooda ayaan soo xusuusan doonaa axdigaygii aan yacquub la dhigtay iyo weliba axdigaygii aan isxaaq la dhigtay oo weliba waxaan kaloo soo xusuusan doonaa axdigaygii aan ibraahim la dhigtay oo dalkana waan soo xusuusan doonaa oo iyagu dalka way ka tegi doonaan oo wuxuu ku raaxaysan doonaa sabtiyadiisa intuu cadlo yahay oo iyagu ay ka maqan yihiin oo dhan oo iyaguna way aqbali doonaan takhsiirta xumaatadooda maxaa yeelay way diideen xukuumadaydii oo naftooduna qaynuunadayday kala haday laakiinse inkastoo ay saa sameeyeen anigu intay dalka cadaawayaashooda joogaan oo dhan iyaga diidi maayo karhina maayo wada baabbi'inna maayo oo axdigaygii aan la dhigtay jebin maayo waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahooda ah laakiinse iyaga daraaddood ayaan u xusuusan doonaa axdigii aan la dhigtay awowyaashood kuwaasoo aan iyadoo ay quruumuhu u jeedaan dalkii masar uga soo bixiyey si aan iyaga ilaah ugu ahaado waayo aniga ayaa rabbiga ah kuwaasu waa qaynuunnadii iyo xukumadii iyo sharciyadii uu rabbigu u dhexaysiiyey isaga qudhiisa iyo reer banu israa'iil oo uu muuse ugu soo dejiyey buur siinaay laawiyiintii cutubka toddoba iyo labaatanaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi dadka reer banu israa'iil la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa haddii nin nidar galo qofofka waa inay rabbiga ugu ahaadaan sidaad ugu qiimaysa oo inta labka ah oo jirta labaatan sannadood iyo inta lixdan sannadood qiimayntooda aad qiimayso waa inay ahaataa konton shaqal oo lacag ah oo la eg shaqalka meesha quduuska ah oo qofku hadduu dhadig yahayna markaas qiimayntaadu ha ahaato soddon shaqal oo qofku hadduu shan sannadood jiro iyo ilaa labaatan sannadood markaas kii lab ah waxaad ku qiimaysaa labaatan shaqal oo tii dadigna waxaad ku qiimaysaa toban shaqal oo haddii qofku jiro bil iyo ilaa shan sannadood markaas qofkii lab waxaad ku qiimaysaa shan shaqal oo lacag ah tii dhadigna waxaad ku qiimaysaa saddex shaqal oo lacag ah oo haddii qofku lixdan jir yahay amase ka sii weyn yahay hadduu lab yahay waxaad ku qiimaysaa shan iyo toban shaqal hadduu dhadig yahayna waxaad ku qiimaysaa toban shaqal laakiinse qofku hadduu ka miskiinsan yahay intaad ku qiimaysay markaas waa in la soo taagaa wadaadka hortiisa oo wadaadku waa inuu qiimeeyaa oo qofkii nidir ka galay intuu awoodo waa in wadaadku ku qiimeeyaa oo neef rabbiga qurbaan loogu bixiyo hadduu yahayna wax alla wixii qofi rabbiga saas uu bixiyaa quduus bay ahaan doonaan oo isagu waa inuusan doorin ama waa inuusan neef fiican mid xun ku beddelin ama neef xun mid fiican ku beddelin oo hadduu neef neef kale ku beddelo markaas neefkii hore iyo kii lagu beddelayba waa inay quduus wada ahaadaan oo neefku hadduu yahay neef nijaas ah oo aan rabbiga qurbaan loogu bixin markaas isagu neefka ha soo taago wadaadka hortiisa oo wadaadku ha qiimeeyo hadduu xun yahay iyo hadduu fiican yahayba oo adiga wadaadka ahu intii aad ku qiimayso waa inay ahaataa laakiinse isagu hadduu doonayo inuu furto waa inuu ku sii daraa intii aad ku qiimaysay oo shan meelood loo dhigay meesheed oo haddii qof doonayo inuu gurigiisa quduus uga dhigo rabbiga markaas wadaadku waa inuu qiimeeyaa hadduu xun yahay iyo hadduu fiican yahayba oo sidii wadaadku qiimeeya ha ahaato oo kii quduus ka dhigay hadduu doonayo inuu gurigiisii soo furto markaas ha ku sii daro lacagtii aad ku qiimaysay oo shan meelood loo dhigay meesheed markaas isagaa lahaan doona oo haddii nin doonayo inuu rabbiga quduus uga dhigo qaar ka mid ah beertuu leeyahay markaas waxaad ku qiimaysaa inta abuurkeedu dhan yahay xoomeer muggiis oo shaciir abuur ah waa in lagu qiimeeyaa konton shaqal oo lacag ah oo beertiisa hadduu quduus ka dhigo oo uu ka bilaabo sannadda yubalii ah markaas intaad ku qiimaysay ha ahaato laakiinse hadduu beertiisa quduus ka dhigo sannadda yubalii ah dabadeed markaas wadaadku waa inuu lacagta u xisaabaa intay yihiin sannadaha ka dhiman sannadda yubalii ah oo intaad ku qiimaysayna waa in wax laga sii dhimaa oo kii beerta quduus ka dhigay hadduu doonayo inuu soo furto markaas waa inuu ku sii daraa lacagtii aad ku qiimaysay oo shan meelood loo dhigay meesheed oo dabadeedna mar labaad buu mulkin doonaa laakiinse hadduusan doonayn inuu beerta soo furto ama hadduu beerta nin kale ka iibiyey markaas mar dambe waa inaanan la soo furan laakiin beertu markay wareegto sannadda yubalii ah waxay quduus u ahaan doontaa rabbiga sidii beer isaga loo soocay hantideedana waxaa yeelan doona wadaadka oo hadduu rabbiga quduus uga dhigo beer uu soo iibsaday oo aan ahayn beerta hantidiisa ah markaas wadaadku waa inuu xisaabaa qiimihii aad ku qiimaysay tan iyo sannadda yubalii ah oo isla maalintaas isagu waa inuu wixii aad beerta ku qiimaysay u bixiyaa sida wax rabbiga quduus u ah oo sannadda yubalii ahna beertu waxay u noqon doontaa kii laga soo iibsaday kaasoo ah kii dhulka hanti u leh oo waxa aad wax ku qiimayso oo dhammu waa inay waafaqsanaadaan shaqalka meesha quduuska ah oo shaqalku waa inuu ahaadaa labaatan geer ah laakiinse xayawaanka curadkooda rabbiga gooni ahaanta loogu soocay ninna waa inuusan quduus ka dhigin hadduu dibi yahay iyo hadduu ida yahayba waayo waxaa iskale rabbiga oo hadduu yahay neef nijaas ah markaas isagu waa inuu ku furtaa intii aad ku qiimayso oo weliba waa inuu ku sii daraa intaas oo shan meelood loo dhigay meesheed oo haddaan la soo furanna waa in lagu iibiyaa intii aad ku qiimayso habase yeeshee wixii gooni loo sooco oo qof waxyaalihiisa oo dhan rabbiga uga sooco hadday waxaasu yihiin qof ama neef ama beerta hantidiisa ah waa inaan ilnaba la iibin ama la furan waayo wax kasta oo gooni loo sooco waa wax rabbiga ugu wada quduusan oo qof alla qofkii gooni loo sooco oo dadka laga sooco oo dhan waa inaan innaba la soo furan laakiinse hubaal waa in la dilaah oo meel tobnaadka waxa dalka ka baxa oo dhan hadday yihiin dhulka iniinihiisa ama hadday yihiin midhaha dhirtaba rabbigaas kale oo waa wax rabbiga quduus u ah oo haddii qof doonayo inuu wax meel tobnaadkiisii ah furto waa inuu ku daraa waxaas oo shan meelood loo dhigay meeshood oo kulli meel tobnaadka lo'da ah ama kan adhiga ah oo dhan wax alla wixii lagu tiriyo ee hoos maro usha adhi jirhka meel tobnaadku waa inuu rabbiga quduus u ahaadaa oo neefkaasu inuu xun yahay iyo inuu fiican yahay isagu waa inuusan kala hubsan waana inuusan beddelin oo kolnaba hadduu beddelo markaas isagii iyo kii lagu beddelayba waa inay quduus wada ahaadaan ee aan la soo furan kuwanu waa amaradii rabbigu muuse kaga amray buur siinaay oo uu reer banu israa'iil ugu soo dhiibay